waxaynu fahanay nactiga markaynu ka hadlaynay in saddexdaa ifraadka iyo tasniyada iyo jamaca saddexdaana hee inay mid ka dooranayaan saddexdii horena maxay ka doorteen iminka lixdaa aan hayno maxay ka qaateen lixdaa labay ka qaateen halkaa wa tadkiiru ina yidhi dee tadkiirka ifraadisma qaabilaane tadkiirka maxaa ka soo hor jeeda taaniif baa ka soo hor jeeda tadkiirka iyo ta'niifka labadaana mid bay ka qaadanayaan oo kan hore hadduu mudaker noqdo nactiguna muxuu noqon oo jaaa caliyun alcaaqilatu maad odhan waa khalad waa inay mudaker isla noqdaan jaaat faatimatu haddaan idhaana alcaaqilu miyaan odhanaya waa inay mu'anas markaana isla noqdaan kolka eg tadkiirka iyo ta'niifka labadaana mid bay ka qaataan lixdii hore ugee labadaa sideeddaa imisay ka qaateen saddex bay ka qaateen sideeddaa saddex bay ka qaateen wa tacriifi tacriifka iyo wa tankiiri tankiirka tacriifka iyo tankiirkana labadaana mid bay ka qaadanayaan oo nactiga hore hadduu macrifo noqdo mancuudka hore hadduu macrifo noqdo nactiga dambena macrifuu noqoni laakiin macrifadu imise qaybood bay ahayd lix qaybood bay ahayd soo saa ma ahayn lixdaa qaybood inay isku mid isla noqdaan looma baahnee lixda qaybood midkoodna qayb lixdii ka mida ayuu midkood noqon ka kalena wax kaluu iska noqonaya oo laakiin macrifadii una bal tusaalahan u fiirso jaaa caliyun alcaaqilu kolkaan idhaa cali macrifada qaybtee buu noqday calam buu noqday alcaaqiluna macrifada qaybtee buu noqday maa fiihi alif wallaam kolkaa macrifanimunbay isku waafaqsan yihiin macrifada noocnimadeeda iskuma waafaqsanaa intaanaynaan garanay baa laga yaabaa wuxuu yidhi kiyoo taa haddaba ka hadlaya wa tacriifi wa tankiir iminka halkaa caliga haddaan nakiro keeni lahaa nactiguna nakirun buu noqoni oo caligaa bal rajulkeen jaaa rajulun caaqilun alcaaqilu looma odhan karo haddaba sideeddii labadan ugee toban saw maaha tobankaa maxay ka qaateen afar mancuudka hore tobankaa afar buu ka qaatay nactiguna afartaa unbuu ku waafaqi annactu nactigu imaa raaficun inuu rafciyo limudmarin damiir damiirkuu yacuudu u noqonaya lilmancuuti mancuudka hore aw limudharin iyo inuu mudhar rafciyo labadaa mid weeyi fa awala alqismayni labada qaybood kooga hore oo minhu nactiga ka mida atbic raaci mancuutahu mancuudkiisa liarbacin afar ku raaci oo min casharatin toban ka ahaatay fii waaxidin mid ku raaci oo min awjuhulicraabi awjuhulicraabkii ah oo min rafcin awjuhulicraabku rafca ah aw khafdin khafdaah aw intisaabin nasbaah kadaa kan oo kale xaalo uu yahay min alifraadi ifraadkii iyo watadkiiri tadkiirkii ku raaci iyo wadidi didkii kelmaddan wadid ihi ifraadka didkiibay ayuu ku leeyahay oo maxay ah taniya iyo jamac tadkiirka didkiina waa ta'niif kelmaddaa wadid beydka aawadii buu ugu soo gaabsaday wa tacriifi tacriifkii iyo wa tankiiri tankiirkii tusaalaha eeg ka qawlinaa odhaahdayadaba weeyaan jaaa alghulaamu inankii baa yimid alfaadilu fadliga lahaa iminka afarta ay isla noqdeen soo ma fahmaysid awjuhulicraabka saddexdaa maxay ka qaateen rafcay ka qaateen ifraad iyo tasniya iyo jamac saddexdaana maxay ka qaateen ifraad bay ka qaateen tadkiir iyo tacniifna maxay ka qaateen tadkiir bay ka qaateen tacriif iyo tankiirna maxay ka qaateen tacriif macrifadiina maxay isla noqdeen maa fiihi alif wallam way iswaafaqeen iminka ka qawlinaa odhaahdeenaba weeyaan jaaa alghulaamu inankii baa yimid alfaadilu fadliga lahaa wa jaaa macahu maciisa waxaa yimid niswatun haween xawaamilu wada uur leh inankii fadliga lahaa oo hablo wada uur le wada ayaa yimid buu yidhi jaaa macahu niswatun xawaamilu iminka mee mancuudku halkan dambe waa niswatun nactiguna mee waa xawaamilu waa maa laa yansarifa soo maarkis waa inay mafaacila tahay haddaba u fiirso oo awjuhulicraabkii saddexdahaa maxay ka qaateen rafcay qaateen ifraad iyo tasniyiya jamacna maxay qaateen jamac bay qaateen tadkiir iyo taaniifna maxay qaateen taaniif bay qaateen tacriif iyo tankiirna maxay qaateen tankiir bay qaateen iminka si fiican baad u fahmaysiin ereygan xawaamilu ihi waa nacti nactiga horaan idiin idhi wasfiga shanta ah uunbuu noqdaaye wax kale ma aha ereygan xawaamilu ihi waa jamcu xaamilin jamcu xaamilin weeyaan xaamilada soo ma taqaanid waa xaamiladii baa la jamciyey jamcu xaamilin xaamil baa la jamciyey hadda ta looma yeeli karee la soco sifadu hadday dumarka u gaar tahay ta lama siiyo xamliga raggu muu sameeyaa raggu muu uraystaa baad umalayn waa maya saw uurku dumaruunu gaar ma aha haddaba maadaamuu dumaruunu gaar yahay ta ma qaataan oo sababta ta'da loo keenaa waa sifada iyagiiyo ragga ka dhexeeya kala saarid lagu kala saaro saa darteed iminka xaydka oo kale dumarka inanta xaa'idun unbaad odhane ta ma gelin kartid waayo caadadan dee dumarunbay u gaar tahay haddii xaamilkan iminka aan ta'gelinno oon xaamilatun idhaahdo uurka maaha waa waxa dusha lagu qaado waxaasaa rag iyo dumarka ka dhexeeya xamala wuu xambaaray soo maahayn waxaan dusha tunka lagu qaado dee naagtuna way qaadi ninkuna way qaadi kolkaa xaamilatu baad odhanaysaa inantan xaamilatu baad odhanaysaa ninkana xaamilun baad odhanaysaa xaamilkii haddaba ninka iyo xaamil iyo xaamilkii naagtana waxaad ku kala saari kalaamku halkuu dhaca in naag laga hadlayo iyo in kale wahaaniya alqismayni labada qaybood kooga labaad oo minhu nactiga ka tirsan afrid horta mufrad ka dhig weligiiba eeg saw kal ficli maynaan odhan wal baaqi kal ficli soo maynaan odhan baaqigaasi dee waxa weeyaan sidaad garanaysid ifraad iyo tatniyo iyo jamac sow saddex igama haysid tadkiir iyo ta'niif shantaasaa baaqi aan isku leenahay eeg marankuugu soo celiyo shanta kal ficli uu noqonayo sababigu shanta uu kal ficli noqonaya waa ifraad iyo fariciisa ifraad fariciisa waa tatniyo iyo jamac soo maha ifraad tatniyo jamac saddex ma iga haysaa tadkiir iyo ta'niif shantaa waa kal ficli oo kale kolkaa ficilku saddexdan haddaan qiimayno ifraadkiiyo taniyad iyo jamaca ifraad taniyo jamac haddaan saddexdaa qiimayno ficilku weligiiba waa mufrad oo jaaa caliyuna waa la yidhaah jaaa alcaliyaanina waa la yidhaah eeg ja faacilku kolkuu taniye yahay ficilka lama taniyeeyo waa jaaadii un jaaa caliyunana waa la yidhaah faacilku markuu jamaca yahay ficilka lama jamciyo waa jaaadii un waa mufraduun eg kolkaa saddexdaa waa kal ficli kolkaan ku idhi dee waxay ka dhigan tahay nactiga weligiiba waa mufradu siduu ficilku weligiiba mufradu yahay waa kii wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin aw muanan usnida halkaas aynu ku soo baranay haye saddexdaa saasuu noqday maxaa soo hadhay tadkiirkii iyo ta'niifkii soo mahayn tadkiirkii iyo ta'niifkana dee faacilka ayaa loo eegaa oo ficilkaba faacilkaa loo eegaa faacilku hadduu mudakar yahay ficilka taamaad gelin kartaa qaala muxamedun iminka ficilkaa taamaad gelin waa maya dee faacilkaa mudakara qaalat caaishatu ficilkaa ta'maad ka digin kartaa waa maya faacilkii baa dhadig haddaba wasfiganna faacilkiisa dambe ee ismiga daahirkuu qaadanayo ayaa la qiimaynta loo sameeyaayo hadduu faacilkaasi nin yahay ta'da waad ka dayni sida ilaahayba u leeyahay aaalimi ahluha ahalku waa ragga moogtahay waa mudakare moogtahay saa darteed baa aaalimati lama odhan aaalimi ahluha ka dambebu muwaafaqaya haddii uu kaa dambe dhadig yahayna waa tusaalaheennano alcaaqilatu zawjatuhu waa basiid baan umalaynaya wahaaniya alqismayni labada qaybood kooga labaad oo minhu nactiga ka tirsan afrid mufrad ka dhig horta wain jara almancuud mancuudku haba dureersado hayra mufradin kiyoon mufrad ahayne xataa mancuudku hadduu jamac yahay nactiga mufradun baa laga dhigaa weligiiba mancuudka hore hadda jamacba ah saddex baa halkaa inaga baxay soo mahayn kal ficli oo kale uu ka noqday dee waa ifraadkiiyo tatniyadii iyo jamicii weligiiba mufrad buu noqday saddexdaa shantii kal ficli ahaa labun baa ii hadhay wajcalhu ka dhig nactigan fi ta'niifi wa tadkiir xagga ta'niifka iyo tadkiirkana mutaabiqan mid waafaqaya lilmudhari ismiga daahirkaa almadkuuri bacdahu ee debadii sheegan ismiga daahirka isaga debadii sheegan uun ha waafaqo waa faacilkiisa ee moogtahay ismigaa daahirka ee ka dambeeya hadduu lab yahayna wasfigaa dee lab baa laga dhigaya oo ta'daa laga ilaalin ismigaa faacilkii hadduu dhadig yahayna wasfigaana dhadig baa laga dhigaya oo ta'da waa waa la gelinaya tusaalihun baa inoo hadhaan u malayn sababigan miaaluhu tusaalihiisu eeg shantaasoo kal ficli maaha shanta soo hadhayna waa maxay de waa iswaafaqayaan oo awjuhulicraabka saddexdaa marley way iswaafaqi tacriif iyo tankiirna waa isku waafaqi dee shantaa labuu ka raacay awjuhulicraab sow mid kama raacin tacriif iyo tankiirna muuna mid ka raacin shan buu laba ka qaatay kani shanna kal ficli buu noqday kii horena toban buu afar ka raacay waa basiid miaaluhu tusaalihiisu qad jaa waxa yimid xorataani laba hablood oo xor ah oo munaliqun ay tegeen zawjaahumaa labadoodii nin alcabdaani ee addoommaha ahaa wuxuu yihi laba hablood oo xor ah raggoogii addoommaha ahaana ay tegeen ayaa yimid mee iminka mancuudka yaa sheegaya mancuudku mee tusaalahan waa xorataan nactiguna mee waa munaliqun nactigani ma sababi ba mise waa xaqiiqi waa sababi waayo ismi daahiruu rafciyey oo ka dambeeya zawjaahumaa baa yaade ismi daahira uu rafcinayo faacilu qaadanaya haddaba munطaliqaasi nactiga hore saddex un shan unbuu shan unbuu laba kaga kaga waafaqaa awjuhulicraabkii maxay isla noqdeen marfuuc oo xorataani waa marfuucoo de waa alifu tatniihi baa galay munطaliquna waa marfuuc tacriif iyo tankiirna maxay isla noqdeen nakiray isla noqdeen shantaa un bay laba iskaga waafaqaan amaa shanta soo hadhay kal ficli weeyaan munطaliqu ifraad iyo tatniye iyo jamac muxuu qaatay munaliqu mufrad oo weligiiba waa mufrad wey inagii nidhi dee waa afrid maxay imikayna soo lahaa wahaaniya alqismayni minhu afrid waa kini weligiiba mufrad ka dhig munaliqu waa mufrad oo mufrad baa laga dhigay hadda eeg munaliqa nactiga ee mufradka ah mancuudkiisa xorataanihi waa taniyo saa ma la socotaa waa ki iminka ina lahaa wain jara mancuutu ayra mufradin nactigu weligiiba mufrad ka dhig walow mancuudku dee mancuudkuna mufrad wuu noqon karaa sida tusaaleheenan oo kale jaa caliyun alcaaqilatu mufradey bay isleeyihin soo maaha wain jara mancuutu ayra mufradinna way noqon kartaayo mancuudka hore taniyu noqoni sida tusaalahan iminka inoo qoran qad jaa xorataani munaliqun mancuudkii waa xorataan waana taniyo nactigiina waa munaliq waana mufrad weligiiba nactigu markuu sabab yahay mufrad baa laga dhigaa ifraadkiiyo taniyadiiyo jamcii mufrad buu ka qaatay tadkiirkiiyo taaniiskiina tadkiirkiiyo taaniiskii xorataani sow muanas ma ahayn dee munaliqnimo muanas buu noqday may waxa loo eegaa faacilka ka dambeeya kolkaa munaliq maxaa ka dambeeya zawjaan baa ka dambeeya laba nin baa ka dambeeya dee zawjayinku waa mudakr weeyaan sidaa darteed munaliqana mudakr baa laga dhigi miaaluhu tusaalihiisu qad jaa waxa yimid xorataani laba hablood oo xor ah oo munaliqun ay tegeen zawjaahuma raggoogii alcabdaani addoommaha ahaa iminka alcabdaanida maad arkaysaa zawjaahumaadaasi waa faacil alcabdaanida laftarkeeguna waaba nacti laakiin waa qaybtii sababiga ahayd saa darteed baa dee tatniyanimadii ka hore ugu waafaqay waa nati sababi waa nacti xaqiiqiya cafwan waa nactigii aqiiqi xaqiiqiga ahaa wa miluhu kan hore waxaa la mida ataa waxaa yimid hulaamun inan baa yimid inanka oo saa'ilatun ay weydiisanayso zawjatuhu xaaskiisii can daynihaa daynteedii almuxtaaji lahu looga baahnaa daynteedii ninkan ay ku lahayd ay u baahnayd inan weydiisanaysa ayaa timid iminka mancuudku mee tusaalahaa mancuudkii mee waa hulaamka nactigiina mee saa'ilatun weeyaan nactigaasi ma sababi baa mise waa xaqiiqi waa sababi shantii ay labada iskaga waafaqeen waa maxay awjuhulicraabka saddexdaa rafcay isku waafaqeen tacriif iyo tankiirna tankiir bay isku waafaqeen shantii ay kal ficli noqon jireenna me way saa'iladu noqon jirtay mar lay ifraad iyo tatniya iyo jamc muxuu noqday saa'ilatuntu ifraadoo weligiiba de waa mufrad baa laga dhigi jiray haye tadkiir iyo ta'niisna mu'anas oo mancuudka hore waa hulaam oo iminka waa lab laakiin waxaa la eegay faacilkeega dambe ee zawje ah maadaamay zawjatudii ay dhadig noqotay saa'iladiina dhadig baa laga dhigay wa miluhu kan waxaa la mida ataa waxaa yimid hulaamun inan baa yimid inanka oo saa'ilatun ay su'aalanayso zawjatuhu zawjadiisu ay su'aalanayso can daynihaa daynkeegii almuxtaaji lahu ee looga baahnaa can daynihaada maad arkaysaa soo majruur maaha daynku soo dhinacna mudaafka maaha oo haadaasi mudaafun ilayhi maaha almuxtaajidu waa nacti dee almuxtaajidani waa nacti mancuudna yay u tahay daynkay u tahay laakiin waa nactigii xaggee waa xaqiiqigii hore oo iminka isaga uma jeedo tusaaluhu iminka ujeedaa waa hulaamun saa'ilada unbuu ujeedaa tusaalahan sababtuu usoo labaceliyey maad garanaysaa wuxuu ina yidhi nactiga weligiiba mufrada laga dhigo kolkaa ardayda barh baa moodaya nactiga weligiiba waa mufrad kolkaan leenahay mancuudka hore inuu ama taniye yahay ama jamacuun kolkaa mufradayn bay isla noqon karaan oo mancuudka hore taniyuu noqoni sida qajaa xorataan oo kale mufradna wuu noqoni sida ataa hulaamun saa'ilo oo kale mancuudka hore wax kastuu noqon karaa laakiin nactigunbaa mufrad loo baahan yahay inuu noqdo kolkaa inuu mancuudkuna mufrad la noqdaa way dhici kartaa markuu mancuudku mufrad la noqdo hamoodin inay iswaafaqeen ay mufradnimo isku waafaqeen oo shardi loo baahnaa ay tahay hamoodin kalaamka uunbaa isku hagaagaye shardi loo baahnaa maaha waa tusaalahan iminka ataa hulaamun saa'il ah tusaalahan iyuu udhigmaa keenan uu udhigmaa meesha ku qoran waxba kuma kala duwano hoose sababiga jaa caliyun alcaaqilatu zawjatuhu iyo ataa hulaamun saa'ilatun zawjatuhu wax alle waxay ku kala duwan yihin maad garan ma jiro waxay ku kala duwan yihiin halkaa waxaynu kaga baxnay nactigii cadafkii baan doonaynaa inaynu ku leexano cadafku horta waa laba qaybood cadfulbayaan iyo cadfunasaq baa loo qaybiyaa labadaasa loo qaybiyaa cadafka cadfulbayaanka loo yaqaano kitaabteennan mukhtasaraadku kama hadlaan laakiin ismi unbuu gaar yahay waynu baran doonaa kitaabkeennuna ma sharxayo cadfulbayaan cadafkanuu sharxayaa waa cadfunasaq baa la yidhaahdaa marley arkaanta cadafkana waxaa ka mid a macduuf macduufu calayhi aadat lcadaf soo saa maahay macduufku waa ismiga xaggee xiga ismiga dambeeya macduufu calayhiguna me waa ismiga horeeya aadaatulcadafkuna me waa xarafka bartanka ku jira haddaba cadafkan cadfu nasaqa ah afcaashana wuu galaa oo waa la ysku cadfaa asmaadana wuu galaa oo waa la ysku cadfaa jumlooyinkana wuu galaa oo waa la ysku cadfaa laakiin nactigu yuu u gaar ahaa ismiunbu isagu u gaar ahaa eeg farqiga udhaxeeya cadafkiiyo nactiga haddii lagu weydiiyo waa inaad tidhaahdid nactigu horta ismi unbuu gaar yahay cadafkuse ismi iyo ficil iyo jumlaba wuu galaa waad fahamtay soo maha marka koobaad waynu fahanay aadaatulcadafkuna mirley waa sagaal eri waa fa'dii iyo wowgii iyo wixii weeyaan baabulcadfi wa atbacuu waxay raaciyeen almancuuta man wa atbacuu waxay raaciyeen almacduufa macduufka waxay raaciyeen bilmacduufi calayhi bay raaciyeen macduufku waa ismiga dambe ismiga dambe waxaa la raaciyaa macduufu calayhiga ma tobankii iminka aynu soo sheegaynay bay afar layskaga raaciyaa bal joogay waa maya jawaabtu haddaa maxaa laysku raaciyaa waxaa laysku raaciyaa tobankii saddex ka mida unbay mid ka qaataan awjuhulicraabun weeyaan muhiimaddu eeg macduufki iyo macduufu calayhigu waxay isku waafaqi karaanuun awjuhulicraabka weeye saddex awjuhulicraabkii afarta ahaa afar buu iminka noqonayaa moogtahay ficilkiibaa kusoo biireen awjuhulicraabka afartaa unbay isku waafaqi karaan oo macduufka hore hadduu marfuuc yahay macduufu calayhiga hore hadduu marfuuc yahay baan doonaya macduufka dambena waa marfuuc jaaa caliyun wa cumaru mayna marfuuc isla ahayn jaaa caliyun wa axmeda maan odhan karaa waa khalad hadduu macduufka hore hadduu mansuub yahayna nactiga dambe maxaan ka dhigaynaa mansuub ra'aytu caliyan wa muxamedan ka hore hadduu majruur yahayna nactiga maxaan ka dhigayaa majruur marartu bimuxamedin wa caliyin hadduu ka hore majzuum yahay ka waran maxaan ka dhigayaa majzuumun baan ka dhigi waa kii lam yaqum caliyun lam yaqum wa yaqcud mana mana mana kicin mana taag mana fadhiyo lam yaqum wa yaqcud yaqumta hore ayaa macduufu calayhiya macduufkuna me yaqcuda dambe weeyaan ka hore muna majzuum ahayn waa majzuum ka dambena majzuumun buu la noqon waynu garanaanu malaynaya waaba intaa warkiisu wa atbacuu waxay raaciyeen almacduufa macduufka waxay raaciyeen bilmacduufi calayhi bay raaciyeen fii icraabihi icraabkiisay ku raaciyeen almacruuf la yaqaano icraabka caadigee la yaqaano ayay ku raaciyeen oo ka hore hadduu marfuuc noqdo isna waa marfuucuun hadduu mansuub noqdo isna waa mansuub hadduu majruur noqdo isna waa majruur watastawi waxa siman alasmaau asmaada iyo walafcaalu afcaasha ayaa ku siman fii itbaaci kullin mid kasta raacintiisa milahu isagoo kale la raaciyo in yucdaf biwaawi haddii wow shardi hadduu xarfucadafku wow yahay ama waxa ka dambeeya halkanna wuxuu doonayaa watastawi alasmaa walafcaal kolkuu ina leeyahay wuxuu doonayaa inuu tilmaamo uun eeg marley waxaad iska garanayseen in asmaada laysku cadfee afcaashana in laysku cadfi karo un saa unbuu doonayaa inuu inuu inuu yidhaah watastawi alasmaau asmaada ayaa siman iyo walafcaalu afcaasha ayaa baabkan cadafka ah ku siman oo sida asmaada layskugu cadfo unba afcaashana layskugu cadfaa waxaa laga yaabaa arday inuu isweydiiyo waan gartay ismi ismi lagu cadfay waan gartay ficil ficilna lagu cadfay laakiin ismi iyo ficil ma laysku cadfi karaa labadaa kelmadood sheekhu waa maya buu ina leeyahay oo halkuu ku tilmaamay milahu buu ina yidhi milahu ismiga miligii un baa lagu cadfi karaa oo ismiga ismi un baa lagu cadfi karaa ficilkana miligii un baa lagu cadfi karaayo ficilkana ficil un baa lagu cadfi karaa laakiin ismi iyo ficil kala duwan laysku cadfi maayo saasuu qabaa watastawi waxa siman alasmaau asmaada iyo walafcaalu afcaasha ayaa siman fii itbaaci kullin mid kasta raacintiisa milahu isagoo kalun la raaciyo mid kasta waxaa la raacinayaa oo lagu cadfayaa un ku lamida buu ku yidhi waa sida badan e dhowr meelood oo aad u yar aynu koobi doonno insha allah markaan qadriga marayno ayaa jira oo ismi iyo ficil laysku cadfaa waxaa ka mida suuraddan ilaahay leeyahay walcaadiyaati dabxan falmuriyaati qadxan falmugiiraati subxan faaharna bihi naqcan faaharna waa ficile ismiga ka horreeyuu ku cadfan yahay waa in aad u yar weeyaan waa meelo aad u yar aynu isku tilmaami doonno insha allah ismi iyo ficil kala duwan oo laysku cadfayo laakiin qaacidadu sidanay caan ku tahay in ismigana ismi lagu cadfo ficilkana ficil lagu cadfo jumladana jumlo lagu cadfo watastawi waxa siman alasmaau asmaada iyo walafcaalu afcaasha fii itbaaci kullin mid kasta raacintiisa milahu isagoo kale la raaciyo in yucdaf haddii lagu cadfo bilwaawi wow haddii layskugu cadfo shardi xarfulcadafku waa inuu maxay yahay waaw wowduna maxay faa'iidaysaa mulaquljamac bay faa'iidaysaa mulaquljamac macnihiisu waa maxay inay labada ninba xukumkan wadaagsadeen xukumku waa ficilka meesha yaalla hadduu ficilku darabo yahay inuu caliguna wax garaacay cumarkuna wax garaacay unbay wowdu faa'iidaysaa hadduu jaaa yahayna inay labadooduba wada yimaadeen jaaa caliyun wa cumaru haddaad tidhaa calina wuu yimid cumarna wuu yimid laakiin wowgu muu caddaynayaa inuu ka horeeyaa hor yimid inuu caligu hor yimid cumarkuna dambeeyey may inuu cumarka dambe hor yimid wowgu muu caddeeyaa may inay macnimo iyo musaaxaba ka dhaxaysa wowgu muu caddeeya oo marley ay wada socdaanuun waa maya intaasiba waa nooca haddaba wowgu musaaxabana ma keeno labada shay in la kulmiyana ma keeno labada shay ee laysku cadfayo in meel layskugu keenana ma keeno inuu midkood horreeyeyna ma keeno inay xukumkan wadaagsadaanuunbuu keenaa wowgu mulaquljamac baa loo yaqaanaa shaaficiyadu markay yidhaahdeen nebiga marka lagu salliyayo calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamta lama kala reebi karay qabaan salliga iyo salaamta lama kala reebi karo horta madaahibka waad ogtihiin salliga iyo salaamta inay waajib tahay waa itifaaq oo hadalkama taagna laakiin waqtilwujuubkun bay isku hayaan qolo waxay qabaan waa sida xajka oo kale oo cumrigaaga mar uun bay waajib kugu tahay oo waxay leeyihiin nasku hadduu wujuub ku soo arooro dee waxaa lagu xambaaraa usuulu fiqigu siduu tilmaamo aqalka ayaa lagu xambaaraa haddii iminkaan ku idhaa qalin ii keen inaad toban qalin ii keentid iyo inaad hal qalina ii keentid dee amarkii wuxuu kaaga dhacayaa bay yidhahdeen hal qalinood keentid takraarkii dee daliil keenayna ma jiro sidan xajkoo kale weeyaanoo cumrigaaga mar uunbuu waajib kugu yahay qolo qabaan qole waxay leeyihiin meye wuxuu waajib kugu yahay shaaficiyada oo kale salaada dhexdeeda oo aatixiyaadkii waajib ka dhigeen salaada dhexdeeda iyagoo xadiid kolkaa soo deliishanaya qole waxay qabaan mar alla markaad nebiga magaciisa maqasho calayhi salaatu wasalaam un inuu waajib yahay iyagoo xadiidkii iyaguna deliishanaya nebigu uu lahaa allaha ku fogeeyo ninka magacayga maqlee igu salliyi waayadii qole waxay qabaan xadiidkii abi hurayre oo waxay leeyihin mar alla markii ragay meel iskugu yimaadiin ee koox jamac la noqdo unbaa nebiga lagu salliyaya xadiidkii waxay tilmaamayaan tirmidi baa soo wariyaan filaya abi hurayrana uu lahaa xadiidkaa tirmidi ee odhanaya qoom meel kuma kulmaan oo salligana kama tagaan alla ka baqana isma xusuusin waayaan ilaa kaana calayhim yowma alqiyaamati tira m miyuu ahaa ya ha kolkaa waxa weeye tiradu waa qoomamada way qoomamoon doonaan kolkaasay qolana wujuubka ku xambaareen adigu wujuubkii waa la ysku qabtay laakiin shaaficiyadu waxay ku sii dareen intaa haddii nebiga lagu salliyayo allahuma salli calaa muxamedin un lama odhan karo waa mamnuuc waa in salliga iyo salaamta la israaciye bay yidhahdeen culimada mukhaalifiinta ee diidani waxay yidhaahdeen salliga iyo salaamta ilaahay markuu sheegayey xarfulcadafku muxuu ahaa wow salluu calayhi wa sallimuu xarfulcadafkuna musaaxabo miyuu keenaa in labada shay meel layskugu keeno wow markuu yahay wowgu musaaxabo ma keena bay leeyihin haddii ay taasi suurtagal inuun tahay dee aayaddan qur'aankaa bal u fiirsada bay yidhahdeen aqiimu salaata wa aatu zakaata haddii aad tidhaha wowgu dee musaaxabuu keenaa meel kastood salaada ku tukatid sekadiina ku bixi salaadaadii maqbuulba maaha dad seka bixin weydid waa mar kastood salaad tukatid maalintiiba shan jeer seka bixi ka war waa cajiib almuhim waxaynu fahnay wowgu inuuna musaaxabana keenin sabqi iyo taqadumna uuna keenin laakiin xukumku inuu labadan shay ka dhaxeeyo uunbu keenaa haddaba jaaa caliyun wa cumaru kolkaan idhaa wowga faa'iidada ku jirtaa waxa weeye horta midi waa mide in icraabka uu wadaajiyo oo ka hore hadduu marfuuc yahay ka dambana marfuuc laga dhigo icraab wadaajintaasi waa wowga faa'iidadiisa ka labaadee wowgani uu leeyahay waxa weeyaan xukumkiiyo ficilka meesha yaallana in la wadaajiyo oo haddii jaaa caliyun cali baa yimida tidhi wa cumaru cumar ma iman miyaad odhan kartaa may xukumka majii'a ah calina wuu ku tacalluqay oo calina wuu sameeyey cumarna wuu sameeyey icraabkana wowgu wuu wadaajiyaa xukumkana wuu wadaajiyaa oo ficilka ah laa tadrib caliyan wa axmeda haddii lagu yidhaha ka warran waa sidii oo kaluun icraabkii waa la wadaajiyo waa mansuubayn xukumkii cadamu darbiga ahaana uu ka dhexeeyaayo kana ha garaacin kana ha garaacin weeyaan oo iminkana xukumkii dee cadamu darbi buu noqday markii hore darbi buu ahaa garaac la'aanta ayaa labadaba loo sugayaa iminka in yucdaf haddii la yskugu cadfo bilwaawi wow iyo walfaai fa fa'du markay xarfulcadaf tahay maxay faa'iidaysaa atartiib maca tacqiib waa tartiiboo way kala horeeyaan ka horeeyo unbaa horeeya waana maca tacqiiboo in yar bay isku jiraan jaaa caliyun fa cumaru haddaad tidhaa mirley caligaa horreeyey cumarkuna in yar buu ka dambeeyey si degdega ayuu u yimi laakiin degdega waxaa loo eegaa shay kastaba waa calaa xasabihi baa la yidhaahdaa shay kastaba degdegiisu iyo surcadiisu waa calaa xasabihi iminka masaajidkan inaga soo hor jeeda haddii lagu tago shan daqiiqo ninka ugu dheereeya hadduu shan daqiiqo ku tago shantaa daqiiqo markaad ku dagto degdeg buu noqonayaa oo fa baa lagu adeegsanayaa haddii ninka ugu dheereeya uu maalin ku tegayo ka warran waa meel masaafo dheer maalinkaa haddaad ku tagto degdeg buu noqonayaa ninka ugu dheereeya hadduu sanad ku tegayo ka warran sanadkaa uunbaa noqonaya maxay degdegii waxa weeye shay kastaba calaa xasabihi masaajidkan shanta daqiiqo kuu jira ee shanta daqiiqo caadiga loogu tegayo haddaad lix daqiiqo ku tagto fa'da layskuguma cadfi karo oo waxaad intii degdega sumaa kolkaa la adeegsanaya dibdhac baa kugu yimid dibdhacoo fa'dii waad ka baxday sidaa darteed ragga bedhkoodoo tacqiibka bushi ku keena ayaa taasi jawaab xal u ayay tahay tazawaja zaydun fa wulida lahu zayd baa guursaday oo markiiba waa loo dhalay dee waad garanaysaa waa sax weeyaan markiiba waa loo dhalay waxaa la eegayaa uun qadarka xamliga ugu degdega badan yahay waa imisa lix bilood iyo laba ilbiriqsi baan odhan jirnay soo maahayn haddii lix bilood iyo hal ilbiriqsi ilmuu kuugu sugmi maayo lixdaa bilood iyo labadaa ilbiriqsi ayuu caadi yahay kolkaa tazawaja zaydun fa wulida lahu lix bilood iyo laba ilbiriqsi kolkuu ilmuhu kusoo baxo haddii lix bilood iyo saddex ilbiriqsi uu kusoo baxo iska dhaaf fa maaha markaa warku waxaynu nidhi in yucdaf bilwaawi walfah ow ow haddii la iskugu cadfo iyadana owdu markay xarfulcadafka tahay macaani badan bay faa'iidaysaaye waxa ka mid a atakhyiir macno la yidhaah takhyiirka ma taqaanaa labada shay ee owdu ay u dhaxayso ayaan meel la iskugu keeni karaynin oo mamnuuca ah laakiin waad kala dooranaysaa waxaa lagu yidhi tazawaj hinda ow ukhtaha tazawaj hindaha ow ukhtaha hindo guurso ama walaasheed guurso owda maxay faa'iidaynaysaa takhyiir bay faa'iidaynaysaa labada hablood ma wada guursan kartaa waa laba hablood oo walaala ahay may ma wada guursan kartid kolkaa owdu takhyiir bay markaasoo kala faa'iidaysaa mararka barhkoodna waxay faa'iidaysaa alibaaxa macno loo yaqaano waa markii labada shay la isku keeni karayo jaalis alculamaaa aw ibna siriin culimmada la soo fadhiiso ama ibnu siriin la fadhiiso ibnu siriin nin aqoon badan buu ahaa oo culimmada u dhigmi kara saasaa inta badan waa hadal caadi usoo baxa maxamed ibnu siriin kolkaa jaalis alculamaaa wa ibna siriin haddaad dadaal badan tahay ood culimadaana wax ka soo beratid ibnu siriinna wax ka beratid ma cid baa kuu diidi markaasi ma waa takhyiir miyaa la odhanaya si tusaalihii o kale hore horeo kale waa maya markana waa ibaaxa marna owdu shaki bay usoo aroortaayoo jaaa caliyun aw cumaru haddaad tidhaahdid dee adaa shakisan mid ka yimid markaana waa shaki oo shaki baa markaasoo kale loo yaqaana marna tashkiik bay usoo aroortaayoo aduu ma shikisnide ninkan aad la hadlaysid baad shikisiinaysaa ya aduu waad og tahay cali iyo cumar mid ka yimid laakiin waxa diidan tahay ka yimid inaad ninkan ka qarisid wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin annaga inta badan waxa wey uxbuula awda markaasoo kale loo yaqaana uxbuula waxa wey dabin baa laga dhigtaa waa marka meelaha munaadarooyinka iyo doodaha oo kale la qabanayo ayaa awda la adeegsadaa kolkaa sababta loo adeegsadaana ninka gaalkaa gaal baa tahay haddaad ku tidhaahdid ama ninkan haddaad ku tidhaahdid dee nio beenaalaa tahay ama bidcoolaa tahay haddaad ku tidhaahdid isna hadalkii oo kalunbuu kuugu soo jawaabi lakiin waxaa loo baahan yahay inaad tidhaahdid war nio ama adiga ama annaga midkeenunba hagaagsane balan kulanno adoo waxaagi diyaar kuu yahay markaasuu is odhanaya war ninkani insaaf buuba ku ogol yihi bal waa intaasood ka heshaaya u tag markaasaa dee adiladii iyo xujajkii aad sidatay ayaad ku garaacaysaa owda macaanideeda afar baynu ka sheegnay sow saa maaha afar baynu ka sheegnay ibaaxiya takhyiir shak iyo tashkiik afartaas sow maaha ibaaxada iyo takhyiirku bacda dalab weeyaan oo tazawaj muna dalab oo qaybtii amarka ahayn tazawaj hinda oo ukhtaha waa qaybtii dalabka eeg jaalis alculamaa waa ibna siriin muuna qaybtii dalabka ahayn dalabigu sideed bu isku ahaaye waa qaybtii dalabka isna soo saa maaha laakiin labadan kale jaa caliyun aw cumar waa shakigii dee waa bacda khabar wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin waa bacda alkhabar lix bay wowgu faa'iidaysaa lixdii waxaan kuu sheegay afar ka mid a labada kalena insha allah meelo kalead ku heli wa am amta waxaa loo yaqaanaa mutasilota munqaicadiihi maaha xarfulcadaf amtu waa markay mutasilada tahay amta mutasilada ah weeyaan waxaa loo yaqaanaa azaydun cindaka ha am camrun azaydun cindaka am camrun kolkaa mucaadalaa la yidhaahdaayo amtan yari macno kale ma lehee hamsaha unbay u rarantaa mucaadalaa loo yaqaanaayo marley hamsaha ka horeeya amta azaydun cindaka am camrun hamsaha marmar baa la xadfaadee sawaaun calayhim he sawaaء عalayhim aandartahum am lam tundir amtii waa ta dambe moogtahay maxaa ka hor maray hamsihii aandartahum ahayd ayaa ka hor maray kolkaa hamsaha waxaa loo yaqaanaa inuu dhaco bacda sawa ragga barhkoodna waxa bacda hamza hamzaة اlistifaam mucaadalana waxaa loogu bixiyey eeg laba erey baa la isweydiinayaa iminka ee khaalid iyo cabdiraxmaan labadaa nin ayaan doonaya inaan isweydiiyo midkii guriga ku jira waanan ogahay inuu midkood ku jiro laakiin ma garanayo labadaa ninunbaa guriga soo galoo furihiisa haysta dee gurigoo furan baan arkay marleysa ma garanayo midkoodna uuba maqnaa dee inuu mid ku jiro sooma dareemayo laakiin kii ku jiray baanan dee toos u haynin markay taasoo kale dhacdo waxaan odhanayaa war guriga ma cabdiraxmaan baa ku jira mise khaalid haddaba hamsuhu labada nin een een isbarbar dhigayo midkood hamsahaa gala midkoodna amtaa gasha kolkaa waa mucaadalo oo labadii kelmadooda la isweydiinaya isku rarmayey ayuu midna hamsihii galay ha midna amtii baa gashay mucaadalo saasaa loogu bixiyey azaydun cindaka ha ama camru ka kula joogaa la garan waayo zayd iyo camr inuu mid inuu yahay hadda carabiga kuma banaano azaydun cindaka am laa oo xogo khaladkaa weeyaan azaydun cindaka am laa balaaqadan ku arki doonaa iyagoo diidaya ow laa baa la yidhaahdaa markaasoo kale ow baa la adeegsadaa am lama adeegsado sunnadu waxay keentaa tartiib maxaya maca taraaqi masaajigii shanta daqiiqo lagu tegay haddaad lix daqiiqo ku tegtid fa la adeegsan maayo maxaa la adeegsan uma la adeegsan waad fahanteen umadu jaaa caliyun uma cumaru xataadu maxay keentaa tadriiji bay keentaayo tadriiji amaamu intihaaulghaayay keentaa intihaa akaltu samakata xataa ra'saha waa intihee moogta halkay cuniddii ku gebagabowday weeyaan akaltu samakata xataa ra'saha xagganaad ka bilowday dambe malaygii ama kalluunkii ilaa madaxii baad gaadhsiisay xataadiina wataa meelaha barhkoodna xaraf jaar bayba noqotaa iska ilaali markay xarafka jaar tahay xataa malac ilfajridii oo kale waa bal bashu idraab bay keentaa idraab ama intiqaal oo kale idraab oo kale waxyo badan bay bashu keentaa laa tadrib caliyan bal camran laa tadrib caliyan ma macnayn kartaa laa tadrib caliyan bal camran yaa macnayn kara laa tadrib caliyan cali ha garaacin bal camran camar garaac iska ilaaliya bal camran hadda ha garaacin ha odhanin laa tadrib caliyan cali ha garaacin bal camran camar garaac kolkaa wowgu sow xukumka meesha yaallan labadaba kama dhexaysiinaynin bashu way khilaafsan tahay oo basha laa tadrib caliyan caliga maxaan usugay garaac la-aan sow maaha bal camranna dee ma garaac la-aan baan usugaya may garaac la-aan uma sugaya garaac baan isaga usugaya way kala duwan yihin kolkaa labada macduufka iyo macduufu caleyhigu xukumka ma wadaagaan xarfulcadafku markuu bal yahay walaa laaduna waa lamid oo kale idrib muxamedan laa caliyan muxamedna garaac baan usugayaa calina garaac la'aan waa sidii basha oo kale walaakin laakintuna waa bashii oo kalun weeyaan laa tadrib caliyan laakin camran caliha garaacina camar garaac imaa imaadu xarfulcadafba maaha kaygani amaa buu leeyahay imaadu xarfulcadafba maaha oo sabab aayad qur-aan ay u deliishadeen inay imaadu xarfulcadaf tahay fa imaa manan bacdu wa imaa fidaaan aayaddaa qur-aanka yidhahdeen waima fidaanta dambe ayay imaadu xarfulcadaf tahay bay yidhahdeen kolkaa waima fidaanta maxaa imaada ka horeeya dee wowgaa xarfulcadaf ehe imaadu xarfulcadaf maaha imaad waa iska xarfu tafsiil baa loo yaqaanaa tusaaleyoga sheekhe ka jaaa zaydun zayd baa yimid uma camrun camar baa yimid marfuucayn bay isla noqdeen soo maahayn uma uu adeegsadayoo zaydkaa hor yimid camarkuna in badan buu ka dambeeyey wa akrim sharfi zaydan zayd shamri sharfi wa camran camarna sharfi xarfucadafki waa wow mansuub bayna isla noqdeen biliqaa'i kulanka iyo walmadcami cuntadaba ku wada sharfi biliqaa'i walmadcam iminkana biliqaada hamsaa ka xadfan biliqaa'i walmadcami maxay isla noqdeen icraab ahaan majruurayn bay isla noqdeen xarfulcadafkuna waa wowgii uun wa fi'atun kooxi waa kooxda mu'miniinta ah lam ya'kuluu waxba mayna cunin aw yaxduruu goobtaba mayna soo fadhiisanin xataa yafuuta ilaa yuu ka tago aw yazuulo ama uu ka zuulo almunkaru munkarkii meesha yaallay kooxi goobtiiba ma iman ilaa iyo munkarkiiba meesha laga qaaday buu ku leeyahay haddaba lam ya'kuluu waa macduufu calayhigii soo maahayn aw yaxduruuda dambana waa maxay waa macduufkii maxayna isleeyihiin laba ficil mudaaric icraabkooguna waa maxay waa majzuumayn ka hore xadfunuun ka dambena xadfunuun xarfulcadafkiina waa ow xataa yafuuta ow yazuulada dambe ka waran yafuutadu waa macduufu calayhi soo maahayn yazuulada dambena waa maxay waa macduufkii maxayna isla noqdeen icraabkii mansuubayn waana laba ficil mudaaric waatbacuu way raaciyeen almacduufa macduufkii bilmacduufi calayhi macduufu calayhigay raaciyeen fii icraabihi icraabkiisii almacruufi la yaqaanay watastawii waxa siman alasmaau asmaada iyo walafcaalu afcaasha ayaa fii itbaaci kullin mid kasta raacintiisa kusigan ku siman milahu isagoo kale la raacinayo in yucdaf haddii layskugu cadfo bilwaawi wow iyo walfaa'i fa iyo ow iyo waam iyo wauma iyo xataa iyo wabal iyo walaa iyo walaakin iyo ima ka jaaa zaydun zayd baa yimid uma camrun camar baa yimid waakrim sharfi zaydan zayd sharfi wa camran camarna sharfi biliqaa'i kulanka iyo walmadcami cuntadaba ku wada sharfi wa fi'atun kooxi lam ya'kuluu waxba mayna cunin aw yaxduruu goobtiiba ma fadhiisanin xataa yafuuta ilaa yuu tago ow yazuulo uu zuulo almunkaru munkarkii halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii baabulcadafka la odhan jiray baabu tawkiid baabkanna baabu tawkiid baa loo yaqaanaa haddaba ardayo waxaynu samaynaynaa tawkiidka markaan eegayno axkaamtiisa tawkiidka horta laba u qaybsamaa tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya tawkiidka lafdigaa beydka ugu dambeeyuu ku xusi doonaa ee halkeenanba kagama hadlayno maxaa ii soo hadhay tawkiidka macnawigaa soo maahayn tawkiidka macnawigii ismi unbuu gaar yahay ficil layskuma tawkiidiyo tawkiid macnawiya xarafna layskuma tawkiidiyo tawkiid macnawiya ismi buu gaar yahay somaananka odhan basriyiintu welibana waxay qabaan ismiga qaybta macrifada ah unbuu sii gaar yahay oo macrifunbaa la tawkiidiyaay wax kaloo la tawkiidiyaaba ma jirto kuufiyiintuna waxay leeyihiin may nakiradana waa la tawkiidiyaa maxamed ibnu maaligna wuu dhexdhexaadiyo wuxuu yidhi meel meel nakirada ha la tawkiidiyo oo wuxuu yidhi kitaabkiisa kolkuu ka hadlayay wain yufii tawkiida mankuurin qobil nakirada tawkiidkeegu hadduu wax faa'iideynayo maqbuul ha laga dhigo tawkiidka maxaan ku idhi macnawiga ah yuu gaar yahay baynu nidhi ismi buu gaar yahay maxaa kaa hadhay haddaba ficil iyo xaraf basriyiintu maxay sii qabaan baan ku idhi ismiga qaybtee welibana macrifada uun kuufiyiintuna maxay ku dareen nakiraday yidhahdeen maxamed ibnu maaligna wuu dhexdhexaadiyey waa tawkiidku hadduu macnawi yahay hadda tawkiid oo dhan arday u hamoodi tawkiidka lafdiga inoo iman doona saddexda qayboodba u galaa oo xarafku galaa oo ficilku galaa oo ismigu galaa tawkiidku hadduu lafdi yahay iminka macnawi umbaan doonaya baabu tawkiid xagga magaca horta arkaantiisa haddaan wax ka xuso muakid waa ka wax tawkiidinaya xagga dambe yaalla muakad waa ka la tawkiidinayo ee xagga hore yaalla haddaba eg muakid waa ismi faacil soo maahayn waa ka wax tawkiidinaya muakadna waa ka la tawkiidinayo waxaa jira muakidkaa laba magac leh oo mar muakid baa la yidhaahdaa marna tawkiid baa la yidhahdaa marka tawkiidka saddex siyood baa loogu dhawaaqa mar tawkiid oo wow aa la aqriyaa marna taakiid oo alifaa la aqriyaa taakiid marna hamsaa la aqriyaa oo ta'kiid baa la yidhaahdaa waxaa ugu fasaxo badan siduu qur'aanku ku soo arooray walaa tanqudu alaymaan bacda tawkiidiha kaa wowgaa ugu fasaxo badan kii wowga ahaa uu sheekhani doortay haddaad taakiid aragtid iyo haddaad ta'kiid aragtid iyo haddaad tawkiid aragtid iyo haddaad mu'akid aragtid intaba waa isku wada shay qudha wa jaa-izun waxa bannaan filismi ismiga dhexdiisa waxa ku bannaan an yu'akada in la adkeeyo ismiga maxaa jaa-is ku ah buu ku yidhi in la tawkiidiyaa way bannaan tahay kolkuu filismi yidhi maxaa baxay ya ficil iyo xaraf baa baxay an yu'akada fa yatbacu wuu raacaa almu'akidu ka wax tawkiidinaya almu'akada kala tawkiidinayuu raacaa mu'akidku yuu raacaa mu'akadka oo muxuu ku raacaa shan buu laba kaga raacaa shantaasi waa maxay awjuhul icraabkii saddexda ahaa mirlika hore kuu noqdo isna noqoni tacriif iyo tankiirna macrifuun bayba isla yihiin oo nakiro lama tawkiidiyade saynu tilmaanay cinda albasriyiin fa yatbacu wuxuu raacayaa almu'akidu kaygani kaafka uu fadxinayaayo almu'akada buu leeyahay waa khalad fayatbacu wuu raacaa almu'akidu ka wax tawkiidinaya almu'akada ka la tawkiidinayuu raacaa fii awjuhi licraab awjuhulicraabkuu ku raacaa saddexda ah wa tacriifi tacriifkana wuu ku raacaa laa munakarin munakarse laa munakarin tankiirkase kuma raaco oo fahwa munakarku an muak can mu'akidin ku tawkiidiya ayuu khalaa ka madhnaaday wuxuu ku leeyahay tankiirkase iskuma raacaan waayo ka munakarka ee la nakireeyey wax tawkiidiye wuu ka midhan yahoo lamaba tawkiidin karo maqaaladan yaa iskale kolkaa basriyiinunbaa iskale kuufiyiintu waxay leeyihiin waa la tawkiidiyaayo daliil bay keenteen welibana runtii aanu halkan basriyiinta waan khilaafsanoo kuufiyiintan raacsanahay saa maxamed ibnu malig bay shaaray waayo bskuufiyiintu daliil bay keeneenoo shaacir carbeed baa yidhi yaa layta ciddata xawlin kullihi rajabu gabay buu soo tirinayey gabaygiisa waxaa kusoo gabagaboonayay bisha rajab la yidhaah buu nimco badan helay ninkaasi markaasuu yidhi yaa layta ciddata xawl alla sanadka bilihiisa oo dhaniba kullihi rajab siday u dhan yihiin miyay wada rajab noqdaan buu yidhi sanadku siduu u dhan yahay ma wada rajab u noqdo nimcadan aanban iska haystee buu leeyahay haddaba yaa layta ciddata xawlin xawl sawna kira maaha kullihina waa tawkiidkiisii kullihi muna tawkiidkii ahayn waa tawkiidkiisii kullihidaasi xawlkaa sanadkaa dee laleeyahay kulligiisa kolkaa nakiro ayaa la tawkiidiyey gabayaagaasi siduu tilmaamay wa jaa-izun waxa bannaan filismi ismiga dhexdiisa an yu'akada in la adkeeyo oo fa yatbacu wuxuu raacaa almu'akiduka wax adkaynaya almu'akadaka la adkaynayo fii awjuh licraab buu ku raacaa iyo wa tacriifi tacriifka laa munakarin munakarse lama tawkiidiyo oo fahwa isagu can mu'akidin ku tawkiidiye ayuu khalaa ka madhnaaday can mu'akadin buu yidhi can mu'akidin weeyaan kaafkuu kasirsan yahay halkaana haddaba tawkiidkan macnawigii wuxuu ku fudud yahay waxa kaloo dhan kaga fudud yahay waa dhowr kelmadoodoo haddaad xiftidid walafduhu tawkiidka lafdigiisa almashhuuru mashhuurka ah fiihi tawkiidka dhexdiisa mashhuurka ku yahay arbacun afar kelmadoodba weeyaan adawaatu tawkiidku waa toddoba sidaa saxda ah saddex buu ka tegey sheekhu afar kelmadood weeyaan buu inayidhi nafsun wa caynun kolkaa kelmadda nafsun asagu ma arkaysid nafsun mar nafta waxaa loo yaqaanaa tan caadiga ah ee dee ruuxda ayay u dhigantaa qul iruuxu min amri rabbi waa kan ilaahay leh naftu waa waxa ilaahay insaankan dhex geliyey oynaan garan karayn wax alla waxay tahay oo ruuxda iyo nafta ayaa isku dhow kol waa taa ina nafsa binafsi waa ka ilahay leh subxaanahu wa tacaala marna nafta waxaa loo isticmaalaa dhiigga dhiigga laftirkiisaa naf ah waa kuwa yidhaha markay fuqahadu ka hadlayaan xayawaanka yaryar maa laa maa maxay odhan jireen maa laa nafsa lahu saaila maa laa nafsa lahu saaila kolkaas saailadani waa sifadii naftee moogtahay maa laa nafsa lahu waxaan dhiig lahayn saaila dareera dhiig dareera waxaan lahayn waa tacbiir fuqaho dhan isticmaalaan kolkaa naftu markaana waa dhiig baynu nidhi soo maahayn iminka halkaynan markay ku qoran tahayna naftu waa daato daatay u dhigan tahay iminka halkaynan jaaa zaydun baa yimid nafsuhu daatadiisii kolkaa nafsuhudaasi dhiiggiisiina maaha ruuxdii yarayday ku jirtayna maaha ee waa daatadii weeyaan ninkan muuqaalkiisii weeyaan jaaa zaydu nafsuhu haddaba kelmaddaa naf'a mufradka waa lagu tawkiidiyaa oo maxaad odhan jaaa zaydun sida raggana waa lagu tawkiidiyaa dee wax alla baa lagu tawkiidiyaa jaaa zaydu nafsuhu inantana waad ku tawkiidini jaa'at hindun nafsuhaa labada waa lagu tawkiidiyaa jaaa zaydaani markaa eeg marka labada lagu tawkiidinayo kelmadda naf'a waa la jamciyaa calaa siiqati afcul baa lagu jamciya calaa siiqati afcul kadibna damiir baa laga dambaysiiya jaaa zaydaani anfusuhumaa jamaca waa lagu tawkiidiyaayo afculkii unbaad ku daynoo damiirkunbaad jamac ka dhigi jaaa zayduuna anfusuhum bs intaasi waa basiit soo maaha jaaa zaydu nafsuhu jaءat hindu nafsuhaa jaaa zaydaani anfusuhumaa jaaa zayduuna anfusuhum lafdiga cayn ama arkaysaa waaba naftaa oo kaluun jaaa zaydun caynuhu jaءat hindun caynuhaa jaaa zaydaani acyunuhumaa jaaa zayduuna acyunuhum laba kelmadood maiga haysaa haddaba cayntu mar waxaa loo isticmaalaa ishan baasirada ah oo cayn dee ishaa la yidhahdaa marna waxaa loo isticmaalaa dahabka mar waxaa loo isticmaalaa cadeedda mar waxaa loo isticmaalaa isha biyaha ah ya cayn soo isha biyaha iyadina ma noqon jirin min caynin isha biyaha waa la yidhaha marna caynta waxaa loo isticmaalaa daatada iyo muuqaalka jaaa zaydun caynuhu kolkaa tidaa ma ishiisii yaraydba ya waa daatadiisii weeye waa naftii oo kalun weeyaan su-aalun baan ka jawaabi laga yaaba inaad is weydiinaysid markaynu nidhi jaaa zaydaani ee mu'akadka hore aan taniyeeyey tawkiidka dambe maxay ka dhig baan ku idhi jamac calaa siiqati afculah oo maxay dheh jaaa zaydaani anfusuhumaa oo kala adkaynayaa waaba taniya e maa kelmaddana la taniyeeyaad is leedahay luqa alcarabiya qaacidaa jirta dhisan oo haddii damiir taniyihii kelmadda uu la xidhiidho in kelmadda la jamciyo ayaa loo isla ogyahay ilaahay baana aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala kii oo laba hablood ilaahay la hadlaya oo nebiga u tashaday faqad sakat quluubukuma labada hablood imise qalbi bay lahaayeen sow labuun maaha dee quluub baa la yidhi oo waa la jamciyey maxaa quluubta loo jamciyey damiirka la xidhiidhay baa taniya ah quluubukuma sidaa darteed iminka anfusuhumaa damiirka la xidhiidhay markuu taniyo noqdo isagana jamca laga dhigo muhimaddu waa intaa walafduhu lafdigiisa almashhuuru caanka ah fiihi tawkiidka dhexdiisa caanka ku ihi arbacun afar weeyaan nafsun midi waa naf wa caynun midina waa cayn uma kullun midina waa kulli haddaba kelmadda kulli ama og tahay eeg laguma tawkiidiyo mufradka jaaa zaydun kulluhu maad odhan kartaa jaءat hindun kulluhaa maad odhan kartaa may labadana laguma tawkiidiyo jaaa zaydani kulluhumaa maad odhan kartaa may maxaa lagu tawkiidiyaa jamaca un baa lagu tawkiidiyaa jaءa alqawmu kulluhum jaءat alqabiilaةu kulluhaa jamac weeyaan dee qabiiladu ma ogtahay waxaa lagu tawkiidiyaa lafdiga kulliya maxay jamacun baa lagu tawkiidiyaa laakiin marmar baa mufrad lagu tawkiidiyaa waa markii suurtagal ay tahay xugumku inuu fardigan ku kala hadho iminka jaaa zaydun kullihu haddaad tidhaahdi zayd baa yimid gebigiisii dee waxaa la suuraysanayaa marmar inuu kala hadhi jiray oo zayd qaar qaybtii uuni ay iman jirtay ma suurtagal baa zayd qaybtii uuni inay timaadaa may haddaba haddaan idhaha ishtaraytu alcabda cabdi muna mufrad ahayn ishtaraytu alcabda haa kullahu baan odhanayaa oo waayo ficilkan ishtiraha ah ayaana heli karaa inaan addoonka barhuun iibsado barhka kalena nin kale ila iibsado oo addoonka mubacadkii fuqaadii odhan jireen ma garanaysaa mubacad mubacadkii weeyaan dee addoonkii mubacadka la odhan jiree labada qof wada lahaa inay wada iibsadeen weeyaan iminka neef caadiya maynaan labadeenu soo wada iibsan karayn kolka haddaad tidhaahdid ishtaraytu ishtaraytu baciiran haddaad tidhaahdid dee kullahu waad odhan kartaa gebigiisaba anaa wada iibsadee cidna ilama iibsanin sugiyowgiyo dadkani way soo wadiibsadaan waad ogtay kolkaasoo kale mufradka kulli waa lagu tawkiidin karaa waayo ficilka meesha yaalla ayaa suurtagal ah in waxani ku kala hadho kaasina uma kullin weeyaan ajmacuu weeyaan ka kalena ajmacuu kelimadda ajmacuu ama taqaanaa dee waa la jam- jamc mudakarusaalim baa mulxaq u taho ajmacuuna baa la odhan karaa iyadana waa lagu tawkiidiyaa wax ku tawkiidi jamaca inta badan loo adeegsadaa waxaa laga yaabaa tawkiidku inuu bacda tawkiid noqdo fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ajmaciin ha odhan xaajiyo fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun iminka malaa'igtu waa kii la adkeynayey kulluhumna waa tawkiidkii ajmacuunana waa tawkiidun bacda tawkiid siduu ma garanaysaa mubtadihu u tacadudi jiray ayuu tawkiidku u tacadudayaa nactiguna u tacadudaa ma garatay fasajada almalaa'ikatu kulluhum dhammaan malaa'igtii way sujuudeen ajmacuuna dhammaantoodba waa dhammaan iyo dhammaanun waa tawkiidkii oo laysku sii adkaynayo culimada badh baa yidhi kelmadda kulluhum iyo kelmadda ajmacuuna oo aayadda qur'aankaa dhex dhacay macaanahay ku kala duwan yihiin iyo sirta ku jirtaan sheegaynaa bay yidhahdeen waxay yidhahdeen kelmadda kulluhumihi waxay tilmaamaysaa firdi kaste oo malag ihi inuu sujuuday ayay tilmaamaysaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum firdi firdi firdi kastoo malagiiba uu sujuuday bay yidhahdeen kelmadda ajmacuuni ihina waxay tilmaamaysaa xagga zabanka oo mar qura un inay sujuudda markii ilaahay amarkiisa ay ogaadeen mar qura un bay sujuudi la wada dhaceen oo waxay yidhahdeen midina waa xagga afraadda midina waa xagga zabanka oo sidan inagu salaadda mar unan u wada gelayno ayay iyaguna mar un sujuudda u wada geleen bay yidhahdeen runtii hadalkaasi hadal maaha sawaab ah oo ajmacuunadu xagga zamanka ma qaabisho marnaba ma qaabisho waxa weeyaanun tawkiidun malaa'igtu inay gebi wada sujuudeen unbaa la tilmaamaye inay isku mar sujuudeen ajmacuunadu sinaba kuma tilmaamayso waayo aayad qur'aana buu ilaahay ku yidhi kiyoo ibliiska ka xikaayoonaya lauqwiyannahum ajmaciin ibliis yuu leeyahay waan lumini dad kastaba maahayn lauqwiyanahum dadka waan lumini ajmaciina dhammaantood haddaynu nidhaa ajmaciinadu waa isku zaban oo isku mar qura min aadam ka soo bilow ilaa qiyaamada dadku ibliisku luminayo ma daqiiqadunbu wada lumiyaa mise waa la kala horeeyaa waa la kala horeeyaa sow maaha kolkaa kelimadda ajmacuuna ihi waa tawkiid laakiin xagga waktiga ma tilmaanto waa bidaliili hadihi alaaya waynu ka baxnay afartii lafdi cayn iyo naf iyo kullu iyo ajmac afarta wa hayruhaa waxaan afartaa ahayn tawaabicun waxay raacaan liajmac wuxuu yidhi waayruhaa intaa kayrkood tawaabicun waxay tawaabicu yihiin liajmaca saddex erey baa jira oo ajmaca daba dhaca oo macnaha ajmaca uun leh oo marle iyagu gaar aanu la istiqlaali karin siduu sheekhu tilmaamayo tawaabic buu de yidhi ajmaca baa ka horaysa waana laga dabageeya waayruhaa kayrkood tawaabicun tawaabici weeyaan liajmaca bay u yihiin oo min aktacin aktaca kelimadda aktaca bimacnaa ajmaca weeyaan ajmacayna daba dhacda jaaa alqawmu ajmacuun aktacuun waa dhammaantoodun ajmacuuna aktacuun waad israacini abtacna waa la mid jaaa alqawmu ajmacuun abtacuun waa bimacnaa ajmacuunun jaaa alqawmu ajmacuun absacuun waa bimacnaa ajmacuunun saddexdaa kelmadood taabicu ajmaca weeyaanoo ajmaca unbay daba socdaan weligoodba saasuu sheekhu tilmaamay laakiin waxaa la arkay marmar iyagoo keligood wax adkaynaya ayna ajmiciba meesha oolin shaacir carbeed baa odhan jiray yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmiluni dalfaau xawlan aktaca idaa bakaytu qabalatni arbacan idan adalu dahra abki ajmaca idan adalu dahra abkii ajmaca kelmaddaa ajmaca ah yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmilunii dalfaau xawlan aktaca xawlan aktaca baan doonaya kelmadda agtaca ihi yay tawkiidisay xawlan saw maaha dee ma ajmaca baa ka horaysa kama horayso xawlan agtaca unbuu ku leeyahay kolkaa ninkani ma ahayn nin dee ma ahayn nin muslimo mutadayin a ma ahayn sidaa darteed warkiisu waa war adag wuxuu doonayaa suuqiisiibuu ka hadlaya ayuu ka gabyayaa markaasuu yidhi yaa laytanii kuntu sabiyan murdican ilmo caruur ah oo naaska nuugaya miyaa noqda buu leeyahay almuhim wuxuu sababtaa ku kaliftay inan buu arkay qurux badan markaasuu damca inantaa siduu ugu dhawaan kari lahaa markaasuu yidhi wallahi waxaad ku rayn lahayd un ilmo yaray xambaarsan tahay inaad noqotid kolkaa ujeeddada gabaygo dhan ba saasuu ku keenay idaa bakaytu qabalatni arbacan buu ku leeyahay haddaan ilmaha hadduu ilmaha yidhi ooyana iyadaa dhunkanaysa buu ku yidhi idan adalu dahra abkii ajmacan weligayba waan iska ooyi lahaa un bui saan dhunkashadeeda uhelu leeyahay wuxuu yidhi kaja tusaale yowgii kajaaa zaydun zayd baa yimid nafsuhu naftiisii waa mufrad laysku tawkiidinaya soo maahayn marfuucayn bay isla noqdeen waqul waxaa tidhaa araa waxaan arkay jaysh alamiiri amiirka ciidankiisii baan arkay kullahu dhammaantii mansuubayn bay isla noqdeen soo maahayn waa jayshe iyo kullahu eh waqul waxaa tidhaa araa waxaan arkay jaysh alamiiri amiirka kulligii ciidankiisii kullahu dhammaantii ta'akhara xaala uu xagga dambe maray araadaa kolkaa maxaan ka dhigay bimacnaa basara absara oo hal mafcuulun bay qaadataa ta'akharada jumladana waan xaaleeyey waqul waxaa tidhaa araa waxaan arkay jaysh alamiiri amiirka ciidankiisii baan arkay kullahu dhammaantii ta'akhara xaalo uu gadaal maray ciidankii uu jabay iyo amiirkii dagaalka kusii jeedaan arkay kolkaa araadaa bimacnaa absalaan ka keenay haddaan tii labada mafcuul qaadanaysay aan ka dhignana waxaan odhanayaa waqul waxaad tidhaahdaa araa waxaan ku ogaaday jaysh alamiiri amiirka ciidankiisa kullahu dhammaantiiba ta'akhara inuu xagga dambe maray waduftu waxaan dawaafay xawla alqawmi qowmka hareertiisa ajmaciina dhammaantood kala tawkiidinaya waa maxay waa alqawmida ka wax tawkiidinayaana waa maxay waa ajmaciin majruurayn bay isla noqdeen labaduba matbuucatan xaalo la raacinayo lafdiga ajmaciin ah binaxwi aktaciin oo maxaa laga dabageeyaa ajmaciin aktaciin iyo waxa la midka ah halkaasuu tawkiidkii macnawiga ahay nagaga dhammaaday tawkiidka macnawiga ismi buu u gaar yahay ficil iyo xaraf toona ma galo ismigana qaybta macrifada ayuu u gaar yahay cinda albasriyiin sheekheenuna basriyiintu raacay tawkiid macnawiya alfaadiisaa kooban oo waaba afartaa lafti afartaa lafti un xifdi afartaa lafdi haddaad si fiican u xifdidid waxba kaama maqnaa saddex lafdi oo kale kaa maqan saddexdaa lafdina waa kiltaa iyo kilaa iyo dhowr erey oo kale oo inoo iman doona ayaa jira kiltaa iyo kilaa iyo caama saddexdaa lafdi bay adeegsadaanba oo kiltaa iyo kilaada taniyada lagu tawkiidiya jaa zaydani kilaahumaa jaءat hindaani kiltaahumaa taniyada lagu tawkiidiya kilaa iyo kiltaada waad garatay baan u malaynaya alfaadii tawkiidkuba waa intaa maxaa inoo hadhay tawkiidkii macnawiga ha ka baxne tawkiidka lafdiga asaw maaha tawkiidka lafdigiihi asmaada wuu galaa laakiin waa inaad lafdiguun laba jeer ku celisid jaaa muxamedun muxamedun anta anta huwa huwa lafdiga markaad ku laba celcelisid eeg tawkiid lafdiga weeyaan afcaashana wuu galaayo qaama qaama caliyu hay haata hay haata limaa tuucaduun xarafka wuu galaayo nacam nacam laa laa abuuxu bixubi batnata inaha eeg hadda jumlada wuu galaayo wax kastuu galaa tawkiidku hadduu lafdi yahay haddaad jumlo ku celcelisid ood intahaa intahaa tidhaahdid dee waa jumlo jumlo lagu adkeeyey soo maahay haddaad ficil ku celcelisid ood qaama qaama caliyun tidhahd waa ficil ficil haddaad nacam nacam tidhahdid ama laalaad waa xaraf xarafaad ku tawkiidinaysid tawkiidka lafdigii wax kaste wuu galaa qaacidadana ma lehe waxaad samaysaa un icaadatu lafdi اlأulى baa la yidhaha binafsihi ow bimuraadifihi magicii hore ood sidiisa usoo celisid ama kula macno aad soo celisid weeyaan baydkanuu ku sheegay wain tuakid haddaad adkaysid kilmatan kelmad haddaad adkaysid acadtahaa kelmadda laftarkeega soo celi bilafdihaa dhawaaqeygii horun ku soo celi jaaa jaaa caliyu ka qawlika odhaahdaadaba weeyaan intahaa intahaa labada intahaa buu isku tawkiidinaya intahaa intahaa ujeeddo kaleu ka leeyaho balaaqadaa tidhaa baraacat lmaqdac wax la yidhah baa jira ama baraacat ikhtitaam markuu baabku dhammaanayo adoon odhan wuu dhammaaday hadal tusiya inuu baabkii dhammaaday waa inaad keentid intahaa intahaa maxay ka dhigan tahay baabkii baa dhammaaday kolkaa halkaasu baabkiina inagaga dhamaada insha allah waa inoo beri insha allah baabu lbedel bedelka baabkiisii weeyaan bedelku qaybuu leeyahay shan ah mid waxaa la yidhaha bedel lkulli min alkulli waa labada magac markay isku mid yihiin ee laakiin ay kala caansan yihiin waxaa laga yaabaa faysal inaan marna faysal u aqaan marna aan laqab ama magac kaluu leeyahay aan u aqaan labada magacba faysal baa iska leh jaaa faysalu baan odhan jaaa faysalu markaan idhaa kunyadiisii hadday abuu cabdiraxmaan ahayd un baan ka dambaysiin jaaa faysalu abuu cabdiraxmaan kolka abuu cabdiraxmaan waa bedel bedelulkulli min alkulli baa la yidhaah waxa kulli iyo kulli loogu magacaabay lamada magac baa isla eg oon kala badnayn lamadaba magacba shaksi qudhaa laakiin wada leh bedelulkulli min alkulli waa nooca waxaa jira bedel kaloo bedelulbacdi min alkulli la yidhaayo waa in magaca horena uu yahay kulli magaca dambana uu bacdi yahay waxaad odhanaysaa jaaa alqawmu bacduhum jaaa alqawmu waa faacilkii waana dadkii oo dhan bacduhumna waa qayb qoomka ka tirsan haddaad doonto waxaad odhan akaltu rakiifa uluahu akaltu rakiifa uluahu waa bedelulbacdi min alkulli haddaad doonto waxaad odhan wa aqsaamuhu alaaatun ismun isminku muna bacdi alaaada ka tirsan ahayn waa bedelulbacdi min alkulli sidii sidaynu icraabkaba ku naqaanay waad garanaysiin dee bedelulishtimaal baa jiro oo waa labada shay een kullina isku ahayn bacdina isku ahayn ee laakiin anka isku dhex jira labada shayee isku dhex jira tusaale ahaan oo kale waxaad odhanaysaa nafacanii caliyun cilmuhu cilmigii iyo calisow laba ma kala aha bacdi dee iskuma aha kullina iskuma aha laakiin way isku dhex jiraan acjabanii muxamedun kalaamuhu waa bedelulijtimaalka noocaasoo kale ihi waa bedelka qaybtii saddexaad sow maaha bedelulhalad baa jira waa adigoo yidhaa waxaan soo raacay bas maarkatu oo markaad bas lahayd waad khaldantay inaad khaldantay baad ogaatay oo ilaan basba maadan soo raacin kolkaad maarkatu tidhina isa sax baad islahayd waxaan soo raacay bas maarkatu ra'aytu faysala muxamadan faysal baan arkay daa khalada moxamed un baan arkayoo moxamed baan arkay dhe markaan is idhi unbuu carabku igaga dhacay faysal baan arkay markaan faysal baan arkay yidhi un baan is ogaaday inaan khaldamayo kaan arkay magiciisii un baan keenayaa bedelulhalad baa la yidhahdaa kaasoo kale waa kii afraad sow maaha bedelul waxaa jira isna bedelulidraab bedel la yidhaah bedelulidraab baa jira waa ka shanaad bedelka bedelulidraab la yidhaahdaa waa tusaalihii iminka aan sheegayey uun laakiin waa anigoo faysal iyo maxamed ba arkay oo damcay inaan idhaa faysal baan arkay mar alla markaan idhi faysal baan arkay un baan is idhi war faysal malaha awel horeba waa la arki jire kaan la arki jirin sheeg eed soo aragtay maxamed baan arkay waa tusaalihii un ra'aytu faysala muxamadan kolka waa bedelulidraab haddii eeg markaad faysala tidhi haddaad khaldantay oodan faysalka arag ood muxamed doonaysay inaad tidhaahdidoo carabku kaaga horreeyey bedelulkhalad baa loo yaqaanaa haddaad labadaba aragtay markaad faysal baan arkay lahayd waad saxnayde ma og tahay markaad faysal sheegtunbaad is tidhi kanaba ka mudan malaha inaad sheegtid ood ka kalena sheegtid bedelulidraab baa loo yaqaanaa oo bedelulidraabku waa markii labadaba aad aragto bedelulkhaladkuna waa markaad midkooduun aragto oo kaad aragtay ku aan ahayn carabku marka hore kaaga dhaco shantaasuu bedelku ka kooban yahay baabulbedeli bedelka baabkiisii weeyaan ida smun ismi haddaba bedelkani ismi uunu gaar ma aha ficilkana waa la kala bedelaa oo waxaa laga yaabaa inaad aragtid ficil ficil laga bedelayo ida smun marka ismi aw ficlun amaa ficil talaa uu raaco limilihi isagoo kale shantii meelood ee ficilka la jeri jiray ma xusuusantihiin ee beytka baxrulkaamilka ah aynu ku kulminay walficlu bacda idaa wain mustalzimin soo saamaynaan lahayn kolkaa idasmuntani idaadaa ficilkii baa ka xadfan ismunna waa faacil idaa talaa ismun bay ka dhigan tahay talaadaa dambe mid ay fasirayso ayaa meesha ka maqan ida samaa shaqat waynagii kusoo marnay idasmun ismi aw ficlun amaa ficil talaa marka uu raaco limilihi isagoo kale ismigiibaa ismi raacay amaa ficilkiibaa ficil raacay walxaal alxukmu xukumkuna amaa walxukmu isagoo xukumkuna lihaani ka labaad uu u sugan yahay xukumkan ayaa iska leh ka labaad baa iska leh oo bedelku tawaabicda kale intaasuu kaga duwan yahay iminka nactiga haddaad eegtid xukumku ma ka labaad baa lahaa ka horaa lahaa jaaa muxamedun alcaaqilu kolkaan idhaa imaatinka macaaqilkaa lahaa mise muxamed dee muxamed baa iska lahaa baabkii tawkiidkana ka horaa lahaa baabka cadafkana labadooduba way wada lahaayeen oo jaaa muxamedun wa faysalu haddaan idhaa dee muxamedna imaatinka wuu leeyahay faysalna wuu lahaa oo labaduba way wada lahaayeen laakiin baabkan bedelka loo yaqaano xukumka ka dambuun baa leh ka horeena maskuuto canhu buu noqonayaa idasmun markuu ismi aw ficlun amaa ficil talaa uu raaco limilihi isagoo kale uu raaco walxaal alxukmu xukumkuna lihaanii ka labaad uu u sugan yahay oo wa can cadfin cadafna khalaa uu ka madhnaado cadafkiina uu ka madhnaadayoo cadafna maaha buu ku yidhi fajcalhu u yeel fii icraabihi icraabkiisa amaa fajcalhu ka yeel fii icraabihi icraabkiisa kalaweli awelka oo kale ka yeel oo awelkaoo kale ayaa laga dhigayaa buyna yidhi awelkii oo kale hadduu awelku marfuuc ahaa ka dambana marfuuc baad ka dhigi hadduu awelku mansuub ahaa ka dambana mansuub baad ka dhigi hadduu awelku majruur ahaa ka dambana majruur baad ka dhigi hadduu awelku majzuum ahaana waa markay ficlan yihiine ka dambana majzuum baad ka dhigi fajcalhu ka yeel fii icraabihi xagga icraabka kalaweli ka hore oo kale mulaqiban waxaanad ku magacaabaysaa ood laqab uga dhigi lahu isaga bilafdi lbedeli lafdiga bedela mulaqib laam baa meesha ku jira ma idiin qorayaa laam annaga laam ma qorayo kolkaas saxa idinku munaqiban buu annaga na leeyahay waa khalad waa mulaqiban laam baa meesha ku jira mulaqiban lahu adigoo ku magacaabaya bimacnaa musamiyan lahu adoo ismi uga dhigaya bilafdi lbedel lafdiga bedel ah eeg idaafadan bayaaniyaa loo yaqaanaa halkan dhacday oo kale idaafada halkan dhacday waa idaafo bayaaniye ah kolkaa idaafada bayaaniyada ahna waxaynu ku naqaanay in labada lafdi ka dambe uuni uu noqonayo oo ka loo jeedo mulaqiban lahu adigoo ku laqabaya ama magac uga dhigaya bilafdi lbedeli lafdiga bedel ah ayaad magac uga dhigaysaa buu ku yidhi oo bedel baad ku magacaabaysaa kullun kulli weeyaan bedelku wa bacdun iyo bacdi washtimaalun iyo ishtimaal wakalatun iyo kalad kadaaka kaa waxaa la mida idraabun baa la mida oo fandabada bedelku wuxuu ku koobmay bilkhamsi shantaa aan soo sheegnay shantaasuu bedelkuba ka kooban yahay shantaba tusaalayo baynu isku siinay soo mahayn marka kullun aynu aynu leenahay waa bedelulkulli minalkulliyo waa laba magac oo shaksi qurihii wada leeyahay waa faysal oo xaggana abu cabdiqaadir laga yidhaahdo kadibna waxaan odhanayaa jaa faysalu abu cabdiqaadir ka bedelkiihi waa kee dee waa abu cabdiqaadir ka dambe jaa faysalu abu cabdiqaadir jaa faysalu abu cabdiqaadir baynu odhanaynaa faysal baa yimid abu cabdiqaadir ahaa ama abu cabdiqaadir baa yimid kolkaa faysal iyo abu cabdiqaadir waa isku ninun weeyaan waxa keliyay ku kala duwan yihiin markaan jaa faysalu idhi een faysalkaa sheegay uunbay naftaydii igu tidhi raggan ad u warramaysaa ninkan faysal uma yaqaaniine abu cabdiqaadir bay u yaqaaniin kadibna magacii faysal ahaanbaan nasyan mansiyan intaan ka dhig wax la iloobay oo kale unbaan abu cabdiqaadir odhanaya waxay ka dhigan tahay jaa faysalu abu cabdiqaadir adigoo yidhi oo kale jaa abu cabdiqaadir oon faysalba sheegin oo kale kaa dambuunbaa oog xukumkii la siiyey xooggana la saaray bedelna loogu magacaaba ra'aytu faysala abaa cabdiqaadir marartu bifaysala abi cabdiqaadir waynu fahnay soo maaha bedelka bedelulkulli la yidhaah waa labada magac inay shii qurihii wada leeyihiin iminka haddii aad istidhaahdid fartaa bedelulkulli u samee haddii lagu yidhaah horta marka hore waa isbac oo far way tahay magac labaadna waa inaad u heshid markaad magac labaad u heshid labada magacba fartaasi ay wada yeelato ayay bedelku bedelulkulli minalkulli isku noqon karaan bedelka bedelulbacdigiihi waa laba lafdi oo isdaba dhacay oo laakiin midkoodna uu kulli yahay midkoodna badh uu yahay laakiin waxaa laga yaabaa badhkaasi inuu nis noqdo ama ulu noqdo ama rubuc noqdo ama uluaaniyo wax kasii badanba noqdo nis iyo wax ka badan nis iyo wax ka hooseeya iyo niska laftarkiisa intaba wuu noqon karaa akaltu raiifa nisbahu akaltu raiifa nisbahu jaa alqawmu baduhum jaa alqawmu bacduhum jaa alqawmu uluahum uluuhum baan odhan karnaa uluuhum qowmkii baa yimid ulukoogii baana yimid kolkaa haddaba haddaan jaa alqawmu bacduhum idhaa ilayn xaqiiqda qoomku ma imane xukumka yaa iskale baynu nidhi ka dambe saba maaha eeg marka jaa alqawmu nisfuhum aynu leenahay qoomku waa inteennan meesha wada fadhida inteennan baa qoom layna yidhaahdaa haddaba marka jaa alqawmu la yidhaa qoomku ma imane kala bedh badhkeenun baa tegey meesha jaa alqawmu nisfuhum kolka la yidhaha maji ama qoomkii oo dhan baa wada yimid mise nis baa wada yimid niskun baa yimid niskuun baa yimid sidaa darteed xukumkan imaatinkaa mar kaste ka dambaa iskale haddaad tidhaha akaltu rakiifa laxooxdii waan cunay dhammaan baa la moodaa soo maahayn nisfuhu markaad tidhaahdidna badhuun baan cunay soo maaha kolkaa laxooxda aad cuntay ma jamiic baa mise waa bacdi uun may waa bacdi uun badh uun baad laxooxda ka cuntay badh baad cuntay badhkaasuun bayna noqonaysaa badhkaa un baa xukumka iska yeelanaya dee cunidda badhkii un baa le bedelka bedelulishtimaalkii waxaynu nidhi waa labada magac ee istabadhaca ee laakiin kulli iyo bacdi isku ahayn ee haddaba maxay isku dhex jira ama la ysku xusuusto adiga dharkaaga maan la isku kaa xusuusanayn suriqa caliyun hiyaabuhu suriqa caliyun hiyaabuhu kolkaa bedelka noocaas oo kale waa maxay waa bedelulishtimaal waayo dharka iyo caligu dee kulliya bacdi isku ma aha oo aniga kulligayguna waa intan oo dhan bacdigayguna waa qacantii iyo madaxii iyo lugihiiyo dharku ma qacantayda ma lugahayga ma ani badhkaybaa dharku dee badhkay maahe waa waxay dul saaran laakiin waa la isku xusuustaa haddaad tidhaha suriqa caliyun hiyaabuhu bedelku waa bedelulbacdi acjabanii muxamedun kalaamuhu acjabanii muxamedun kalaamuhu tacajabtu min caliyin xusnihi cali xaggiisaan ka yaabay quruxdiisaan ka yaabay dee cali kamada yaabino quruxdiisaad ka yaabtay وهكذا bdlka bdlاجtimaalki waa nooca نaفacanii محamd cilmuhu bedelka bedlulaldkaa maxaynu horay u nidhi waynu soo tusaalaynee waa laba ismi inaad sheegtid may waa inaan imika tusaale ahaan aan arko ninkaa la yidhaahdo ninkaa la yidhahdo aadam aadam baan arkay markaasaan damcay inaan idhaa aadam baan arkay ra'aytu aadama baan damcay inaan idhaa markaan ra'aytu idhi unbu carabku igaga sabqay faysal ra'aytu faysala markaan faysalkii ku dhawaaqay eed maqasheen un baan ogaaday inaan khaldamay kolkaan waan khaldamay odhan maayo hadalkaa dheeraaniye kii aan dhabta u arkay un baan ka daba sheegi ra'aytu faysala aadama kolkaa faysal maba araga ma ogtahay kaan arkay ee xukumkan aragtidaa iska lihi waa ayo kolkaa aadanun weeyaan faysal maba arag bedelkaasi waa qalad buu u dhacay oo faysal baa dee meesha qalad ugu soo dhacay kadaaka idraabun buu yidhi bedelka idraab waxaa loo yaqaanaa icraade ma ogtahay idraabku waa icraad waa jeedsi idraab iyo icraad waa isku mid waa jeedsi inaad shayga ka jeedsato weeyaan waxa weeye fay waa tusaalihii iminka uun faysal iyo aadanba labadoodaba waan arkay ama tusaalanku siinayaayo faras baan soo fuulay dameerna waan soo fuulay waxaan damcay inaan ka warramo wixii aan soo fuulay faras iyo dameerba waan soo fuulay soo maahayn rakibtu ximaaran farasan rakibtu ximaaran farasan kolkaan rakibtu ximaaran idin idhi sow runtay ma aha oo ximaar iyo dameer maanan soo raacin dameer waan soo fuulay dee laakiin la soco oo dameerka aan soo fuulee waxaad og tahay dameer waan soo fuulaye laakiin waxaad garanaysaa ama aad og tahay inaan farasna soo fuulay kolkaan ra'aytu ximaaran idin idhaa run baan sheegay markaan laakiin ximaarkii idhi un baan is idhi war ximaarka waa laga xaragoodaayo maaha wax qurux leh kii ka quruxda badnaayeed soo fuushayna sheeg ra'aytu ximaaran waa runtay farasan un baan ka daba keeni waaduu yidhaha bas baan soo raacay maarkatu baan soo raacay ama dee isku cagsiya saa doonto ka dhiga labadaba laakiinaad soo wada raacday ka hore markaad sheegtay un baad is tidhi kan kana ka qurux badane kanna sheeg waa idraabo waa jeedsi oo kii hore aad ka jeedsatay dameerkii baad ka jeedsatay waad ka aamustay dameerkii inaadan soo raacin iyo inaad soo raacdayba ka dambuun baad kolkaa u jeedsatay kullun kulli weeyaan wa bacdun bacdi weeyaan waishtimaalun ishtimaal weeyaan wa qaladun qalad weeyi kadaaka kaa waxa la mida idraabun idraab baa la mida fa bilkhamsi shan ayuu indabada ku koobmay waxa bedelka la yidhaah bedelku wuxuu ku kooban yahay buu ina yidhi shan shantiiba waynu tusaalaynay ka jaaanii waxaa ii yimid zaydun zayd baa ii yimid akhuuka walaalkaabaa ii yimid zayd iyo akhu mayna isku mid un ahayn waa isku mid bedelka noocaasa maxaa loo yaqaanaa bedelulkulli min alkulli wa akala cindii agtayda wuxuu ku cunay zaydkii radiifan laxoox buu cunay nisbahu niskeed buu cunay iminka labada hore marfuucayn bay isla ahayn zaydun iyo akhuuka soo maahayn labadan dambana radiifa nisbahu maxay isla yihiin mansuubayn bay isla yihiin waana bedelulbacdi waqad wasala waxaa soo gaadhay ilaya aniga isoo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay cilmuhu cilmigiisiibaa isoo gaadhay zayd iyo cilmuhu maxay isla yihiin marfuucayn waana bedelkii noocee waa bedelulishtimaal weeyaan waqad wasala ilaya aniga waxaa isoo gaadhay zaydun baa isoo gaadhay cilmuhu baa isoo gaadhay alladii cilmiga oo darasa uu daraaseeyey waqad rakibtu waxaan fuulay alyowma maanta bakran awr baan fuulay alfarasa faras baan fuulay qaalin baan fuulay iyo faras baan fuulay labadiiba waan israaciyey kolkaa eeg haddii faras unan soo fuulay oo bakarku qalad ahaan afkayga uu uga soo baxay bedelkaasi waa maxay waa bedelulqalad haddii labadaba aan soo fuulay oo markaan bakaran marayo unan is idhi war faraskaa ka fiicnaaye faraska sheegna bedelku waa maxay waa bedelulidraaq in qulta haddaad tidhaahdo bakran lafdiga bakar ah duuna qasdin adoon u qasdin fa qaladun qalad weeyaan ow qultahu bakarka haddaad ku qawsho qasdan ad ugu qawshana fa idraabun idraab weeyi faqad oo keliya dee markaad u qastay waa markaad labadaba soo fuushay haddaba sow ficilkii shan qaybood kamaynaan dhigin sow ismi bedelkii shan qaybood kamaynaan dhigin shantii tusaalayowgoogii waad wada haysatiin iyagoo wada ismiya sow dhab maaha waxaynu u baahan nahay shantii bedelku ah oo wada ficila haddana bedelulkulli min alkulli oo ficila iyo bedelulbacdi oo ficila iyo bedelulishtimaal oo ficila iyo bedelul maxaanku idhaha qalad oo ficila iyo bedelulidraab oo ficil shantii oo ficilaa loo baahan yahay sheekhu bal hadda wuxuu inooga tusaaleeya aan eegno beydkan u dambeeya walficlu ficilkii oo min ficlin ficil laga bedelaana kaman yu'min ka rumeeya ilaahay yusab waxa lagu hawaabi waa la hawaabini yadkhul wuxuu geli jinaanan jannooyin buu geli oo lam yanal fiihaa tacabun dhib uuna ku soo gaadhaynin haddaad noqoto nin mu'mina oo ilaahay rumeeyey hawaab baa lagu siini jannooyin baabad geli dhibaataba aadan ku arkaynin haddaba labada ficile la kala bedelayo maad arkaysiin yah waa yuhab iyo yadkhul jinaanan weeyaan yuhab iyo yadkhul jinaanan haddaba labadaasi maxay isku xisaaban yihiin marka hawaabka iyo dukhuululjinaanka la eego maxay isku xisaaban yihiin ragga bedhkood waxay qabaan inay isku xisaaban yihiin bedelulbacdi min alkulli oo dukhuululjinaan jinaanku dee waa bacdun min athawaab jannada oo la galaa waa qayb hawaabkii ruuxa la hawaabinayey ka tirsan waxyaw badan oon jannada uun ahayn ayaa la siinayaa waladaynaa masiidun wax badan oo kalaa jira sheekhow markaa dambena waa ka ilaahay odhanaya subxaanahu wa tacaala intuu ahlu jannaha su-aal la weydiiyo maxaad u baahantihiin rabbanaa jannaadna siisay nimcadana maxaabaan u baahannahay ilaahay kadibna muxuu samaynayaa dee waa kaa jalaalkiisa iyo markay arkaan nimcadii ugu dambaysay bay noqonaysaa walficlu ficilka oo min ficlin laga bedelaa kaman yuuminka rumeeye ilaahay yusab waa la hawaabini weeyaan yadkhul wuxuu geli jinaanan jannooyin buu geli oo lam yanal fiihaa uuna ku gaadhin jannooyinka dhexdooda tacabun wax dhabihi halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii baabulbedel la odhan jiray ayaa inagaga dhammaaday laakiin sheekhu ficilkii shanta qaybood inoogama wada keenine halkaa tusaaluunbuu inooga keenay inta kale adigaa iska soo dhammaystirani laakiin bedelka noocan oo kale ah ee ficilka aynu ku sheegaynaa mutafaq ma aha bedelulbacdi inaad ka dhigtaa bedelulbacdigu wuxuu kaga sii habboon yahay man yusalli yarkac lilaahi yanal min allaahi hawaaban man yusalli yarkac lilaahi yusallidu waa maxay mayna kulli ahayn yarkacduna waa maxay mayna bacdi ahayn kolkaa bedelulbacdigu meelahaasoo kale uu kaga sii muuqaal badan yahay adigu tusaale yowga haddaad u baahatiin waynu heli karnaa intaba بسم الله الرحمن الرحيم باب منصوبات الأسماء ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة وهذه عشر تلت وكلها تأتي على ترتيبه أولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كحذروا أهل الطمع في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره قسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل مثاله إياي أو إيانا حييت أكرم بالذي حيانا وقس, بذ... وقس بذين كل مضمر فصل وبالذين قبل كل متصل فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في اثنا عشر وإن تريد تصريف النحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيء ثالثا فالمصدر ونسبه بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فاللفظيا يرى أو وافق المعنى فقد وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يلي بسم الله الرحمن الرحيم باب منصوبات الأسماء هل كاوحا إنو قد ماضي marfuucaadka qaybtii la odhan jiray ayaan halkaa kaga soo baxnay marka aynu marfuucaadkii dhammaynay mansuubaadkiibaa inoogu xiga mansuubaatulasmaa inoogu xiga haddaba mansuubaadka aynu halkan ku arkayno ama ismigaa mansuubka aynu arkayno marley wuu badan yahay wuxuu inoo sheegayaa sheekhu saddex iyo toban erey oo mansuub ah saddex iyo toban baab bay kolkaa noqonayaan wuxuu yidhi alaaatun saddex oo min saa'iri alasmaa asmaada baaqigoogii ka tirsan khalad way tagtay saddex asmaada ka tirsan buu ku leeyahay baaqigoogu way tagtay mansuubatan iyadoo la nasbinayo saddex asmaada mansuubaadka ah ka tirsan ayaan xagga hore kusoo barannay buu ku yidhi saddexdaasi waa ayo khabaru kaana ismu inna mafcuulaydanna saddexdaa maynaan soo baranin saddexdaas iyagoo mansuubaynu horay usoo barannay haddaba dib u soo celin maaye waa mansuubaad alaaatun saddex oo min saa'iri asmaa'i asmaada baaqigooga ka tirsani khalad way tagtay mansuubatan iyadoo la nasbinayo wa haadihi tan iminka aan sheegis leeyahayna cashrun waa toban oo telad raacaysa taa hore halkana toban baan kuugu hayaa buu ku yidhi toban baab baan kuu hayaa buu ku yidhi oo baababkii hore oo kale ah oo mansuuba saddexdii tegey iyo tobankan marka laysku keeno maxay isla noqonayaan saddex iyo toban baab ayaa mansuuba bay ka dhigan tahay wakulluhaa dhammaantoodba taatii way imani calaa tartiibihi tartiibkiisay ku imani dhammaan tobanka baabba waan kala tartiibinaya tobanka baabba anaa kuu kala tartiibinayo baabbaabkaaga dhigi awaluhaa ka ugu horreeya fii dikri xagga sheegiddu mafcuulun bihi waa mafcuulun bihi baabka koobaad waa maxay buu yidhi mafcuulun bihi haddaba mafcuulun bihiga inuu baab u guntaday ahayd oo baabu mafcuulun bihi uu yidhaahdee baab uma samaynine halkan uuba ku sheegan yahayba wadaalikadaa laga bilaabaa waa mafcuulun bihigii alaaatun saddex oo min saa'iri lasmaa'i asmaada baaqigeegii ihi khalad way tagtay mansuubatan iyadoo la nasbinayo wa haadihi tanina cashrun toban weeyaan taasoo telad raacaysa wixii ka horreeyey wa kulluhaa dhammaantood ta'tii way imanaysaa calaa tartiibihi tartiibkiisiibay ku imanaysaa awaluhaa ka ugu horreeya fii dikri xagga sheegidda mafcuulun bihi weeyaan mafcuulun bihigaa ugu horreeya mafcuulun bihiyow maxaa tahay baljoogay wadaalika kaasi waa mafcuulun bihige ismun horta waa ismi markaynu ismi nidhaa maxaa inaga baxay ficil iyo xaraf baa inaga baxay ficil iyo xaraf midna dee maaha mafcuulin bihi jumladuna way naga baxday oo jumladuna mafcuulun bihi maaha laakiin ismigani sawaaءun kaana صariixan aw muأwalan ismiga mafcuulun bihigu ama صariix ha noqdo ama muawal ha noqdo inagu ma kala qaadayno wadaalika kaasi ismun ismi weeyaan ismigoo jaa'a yimid mansuuban isagoo la nasbinayo ismigaasi waa mansuub maxaa inaga baxay halkaana marfuuc iyo majruur labadaas midkoodna mafcuulun bihi ma noqdaan waqaca calayhi waxa dusha kaga dhaca ficlun ficil baa dusha kaga dhaca ismigan mansuubkaana waxa dusha kaga dhaca buu ku yidhi wax ficil la yidhaah iminka haddaan miiskan garaaco oon gacanta saa ugu garaaco yaa mafcuulun bihigiiah miiska maxaa ku dul dhacaya ficil baa ku dul dhacaya garaacida garaacid waxa la yidhaha baa ku dul dhacaysa laakiin la soco oo miiskani markuu mafcuulun bihi noqday ficilkana naxwadu daraba bay odhan jireene markaan saa idhaa madaad iyo raa iyo ba baa dusha kaga dhacayo kusoo boodayaad u malayn ficilkan ku dul dhacayaa maaha ficilkii naxwaha waa ficilka luqawiyiinta ficilka luqawiyiintuna waa master ama xadad baa la yidhaha halkan waxaa ku dul dhacaya waa xadad garaac baa ku dul dhacaya laakiin ficilka naxwiyiinta haddaad moodid dee daraba halkan kuma dul dhacayso ma fahantay wax daraba la yidhaah oo ku dul dhacaya halkan ma jirto sidaynu garanayno wadaalika kaasi ismun ismi weeyaan ismiga oo jaa'a yimid mansuuban isagoo la nasbinayo waqaca calayhi waxa dusha kaga dhaca ficlun ficil baa dusha kaga dhaca kaxdaru ka digtoonaada ahla damaci dadka damaca u saaxiibkaaba weeyaan haddii ixdaru ahla damac la yidhaah mafcuulun bihigu waa ahla damac buu noqonayaa ahla damac weeyaan في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر في ظاهر ظاهر إيا ومضمر مضمر أيو قد انحصر كوكوب مي مفعول به مفعول به ولا بقيبوت إنو اسم ظاهر يهي إيا إنو اسم مضمر يهي لبدا قيبوت مدون ويان في ظاهر ظاهر إيا ومضمر مضمر بو قد انحصر كوكوب مي لبدا أم بكوكوب يهم تصدحد مهلي سيد بكيري daahirka waxaa soo hoosgelaya ismigii daahirka ahaa ee sideedda ahaa iyo mubhamkii oo laba qaybood ka koobnaa ismu ishaariya ismi mawsuul waqad madaa waxaa tegey atamhiilu tusaalayn ayaa tagtay ama tusaalaa tegey oo liladii kii u sugnaaday dahara daahirka ahaa ismiga daahirkaa tusaalihiisa wuu tegey oo waan kuu soo sheegay buu ku yidhi halkuu inoogu soo sheegay tusaalihii ahaa kaxdaruu ahla damac ixdaruu ahla damac wuxuu tusaale u ahaa ismi daahira oo ahligaasi ismi daahira buu ahaa oo mafcuulun bihiya sidaas darteed buu yidhi waqad madaa waxaa tegey atamhiilu tusaalaa tegey oo liladii dahara ismiga daahirka ah u sugnaaday liladii dahara waa ismi mawsuul maca silati fii quwati lmushtaq soo maahayn iminka mushtaqii muxuu noqonayaa liaahiri asha weligaa geli liaahiri liladii dahara ay liaahiri waqad madaa waxaa tegey atamhiilu tusaalaa tegey oo liaahiri daahirkii u sugnaaday tusaalihii daahirku halkaa ayuu inagu daayey wa kayruhu daahirka kayrkii waa mudmarkii sow maaha qismaani laba qaybood weeyaan aydan eh damiirkuna laba qaybood buu ka kooban yahay mutasilun midi waa mutasil ka jaa'anii wuu isoo gaadhay oo mafcuulun bihigu waa ya-da nuunka ka horeeyaana waa nuunulwiqaayo ficilkuna waa jaa'a jaa'anii ya-da u dambaysa ayaa mafcuulun bihi mutasila waa damiir mutasila nuunka ka horeeya waa nuunulwiqaayo oo wiqaayadu waa badbaadin e ficilka ayaan weligii la kasrinin ya-dan yarna ya-dan yar eyaulmutakalimka ana xarafka ka horeeyaa la kasriyaa ficilkiiyo ya-du markay xidhiidhaan ya-du waxay ka codsanaysaa ficilka in la kasriyo ficilkana lama kasrin jirin kolkaasaa lala yimid nuun yar oo ficilka ka badbaadiye kasraha ay ya-du codsanayso oo isaga la kasriyo kolkaasaa la yidhi jaaanii nuunkaa kasrisan kolkaa nuunkaasi waxa wiqaayo loogu bixiyey ficilka ayuu ka badbaadiyey kasraha ya-du doonaysay darabanii nuunkaay waa nuun lwiqaaya waa nuun zaa'id ah oo loola yimid liwiqaayati alficli can alkasra wakayruhu kayrkii qismaani laba qaybood weeyaan aydaneh mutasilun midi waa mutasilka jaaanii wuu isoo gaadhayba weeyaan wajaaanaa wuuna soo gaadhay kolkaa kaasi labiyo toban buu noqonayaa mutasilku labiyo tobankii muxuu tusaale inagu siiyey labadii mutakalimka shantii mukhaaabka iyo shantii haa'ibkaa kaa ayaa kuu dhiman jaaaka jaa'aki jaa'akuma jaa'akum jaa'akunna shantii mukhaaabkuwa kuwa eeg jaaaka jaaaki jaaakumaa jaaakum jaaakunna waa shantii mukhaadabka shantii qaa'ibkuna waa maxay jaaahu jaaahaa jaaahumaa jaaahum jaa'ahunna humhumtaasaa mafcuulun bihi markaana ah labiyo tobankiiba halkaasay kugu dhan yihiin ka jaaanii wa jaa'anaaba weeyaan wa munfasilun weeyaan ka labaadna sow laba qaybood maaha inama odhanin labada qaybood midi mutasil buu ahaayo waa labiyo tobankaa imminkaan sheegayay midina waa munfasil munfasilka tilmaantiisa waad garanaysiin waa maa laa yubtada'u bihi alkalaam walaa yaqacu bacda ilaa waxa hadalka awalkiisa aan dhici karin ilaana aan daba dhacaynin ayaa damiir mutasila loo yaqaana waa munfasil weeyaan misaaluhu tusaalihiisu iyaaya aniga weeyaan ow iyaana annaga weeyaan unbaad xayayta salaamtay aniga unbaad i salaamtay ama annagunbaadna salaamtay kolkaan iyaaya idhaahdo damiirka mutasil munfasilkiihi mee waa iyaada iyaadaa damiir mutakalimaa la yidhaahdaa damiir mutakalima ya-da fadxisan ee ugu dambaysana arkaysaa iyaaya ya-daa fadxisanna xarfu takalum baa la yidhaahdaa ya-du waa xarfu takalum waa xaraf faa'iideynaya takalumka iyaada horena waa ismigiiyo waa damiir munfasila iyaana markaan idhaahdo waxa damiirka mutakalimkiihi waa iyaada naada ugu dambaysaana waa xarfun daalun cala almutakalimi cala takalum takalum bay ayuu naadaasina ku tusinaysaa iyaaya aniga un ow iyaana annaga unbaad xayayta salaamtay akrim wanaagsanaa biladii ka xayaana ina salaamay alla wanaagsanaa ka ina salaamay akrim ma sharfi baad moodaysaa ficlu amar baad moodaysaa akrimtu waa ficlu tacajub asmic bihim wa absir aayaddaa qur'aanka oo kale weeyaan akrim wanaagsana waa ficlu ficlu tacajub waa ficil maadiba akrimtani akrim wanaagsanayay biladii kii faacilkuna waa alladii ba'daasina zaa'id bay ku tahay akrim wanaagsanayay biladii kii wanaagsanaa xayaanaa ina salaamay alla ka ina salaami wanaagsanaa iminka mafcuulun bihigii waa xayaanaada haddaba damiirku markuu yahay munfasil labiyo toban buu ka koobnaayo muxuu inaga tusaaleeyey laba iyaaya iyo iyaana labadii mutakalimku inaga tusaaleeyey toban buu ka aamusay sow maahayn shanta mukhaadabku waa iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna shanta haa'ibkuna waa iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahunna labiyo tobankiiba wa kuwaa waxaad fahantay mutasilka labiyo tobankiisiina labuunbuu inooga sheegay munfasilka labiyo tobankiisiina labuunbuu inooga sheegay fii daahirin ismi daahira iyo wamudmarin ismi mudmara ayuu qad inxasara ku koobmay damiirku waqad madaa waxa tegey atamhiilu tusaala tegey oo liladii kii u ahaaday dahara daahirka ahaa wagayruhu ismiga daahirkaa hayrkii qismaani laba qaybood weeyaan aydan mar labaad baan ku noqonaya mutasilun midi mutasil weeyaan ka jaaanii anuu isoo gaadhay wajaaanaa anaguna soo gaadhayba weeyaan wa munfasilun midina munfasil weeyaan mihaaluhu tusaalihiisu iyaaya aniga ow iyaana annaga ayaad xayayta salaamtay ee akrim wanaagsanayay biladii ka xayaana ina salaamayba weeyaan waqis bidayni kula mudmarin fusil wabiladayni qablu kula muttasil waqis waxaad uga qiyaasataa bidayni labadan ismushaare qariiba sow maaha ismushaaraha qariibkiiyuu ku dhacayaa iyaaya iyo iyaanaadii waqis waxaad uga qiyaasataa bidayni labadan soke kula mudmarin damiir kaste uga qiyaaso oo fusilo la fasliyey damiir kastaoo munfasila labadan uga qiyaaso damiirka munfasilkii muxuu ahaa labiyo toban sow maahayn labaa kuu sheegan sow maahayn tobanka kale labadan uga qiyaaso buu ku yidhi kolkaa waqis qiyaaso bidayni labadan qiyaaso kula mudmarin damiir kulligiina uga qiyaaso damiirka oo fusila la fasliyey oo munfasila damiir alla damiirka munfasilka a labadaa uga qiyaasa buu ku yidhi waa tobankii kale labadan uga qiyaaso wa biladayni kuwii qiyaaso biladayni labadii qiyaaso waa ismi mawsuul soo maahayn wa biladayni labadii qiyaaso qablu kuwan kasii horreeyey labadii labadan kasii horreeyeyna maxay ahaayeen jaaanii wa jaaanaa soo maahayn wa biladayni labadii qiyaaso qablu kuwan ka horreeyey kula mutasilin mutasil kulligii uga qiyaaso wixii labadan ka horreeyeyna labiyo toban bay ahaayeenoo labaan sheegay ee tobanka soo hadhay dee labadan sheegay uga qiyaaso buu ku yidhi aduu muhimmadda afar iyo labaatankii intuu afar inoo sheegay ayuu labaatan ka tegey markaasuu ku yidhi labaatankaa tobankaana labadaa uga qiyaaso tobankaa kalena labada kale uga qiyaaso innagu waynu sheegnay labaatanku ka tegeyba kitaabtan matnigu way khaldaan halkaayo wa biladayni qabla kullin buu kani qorayaa haddaad saa tidhahdid wax alla wax garanayaa ma jiro wabiladayni qabla kullin haddaad tidhahdid qabla maaha laamku wuu damisan yahay wabiladayni qablu kullin maaha oo kullan weeyaan kulla wey kulla mutasilin wey kulla mutasilin waa mafcuulun bihigii wabiladayni labadii qiyaaso qablu xagga hore ku yaalay kulla mutasilin mutasil kulligii uga qiyaaso haddaba fa kullu qismin fa'da yaree kulli ku jirta faa tafriiciyaa la yidhaahyo hadal horeo lasoo sheegay wax ka dhashay ayay ka ayay tilmaamaysaa hadalkii hore wax ka dhashay bay tilmaamaysaa waa faa tafriiciyo fa kullu qismin qismi kaste oo minhumaa labada qaybood ka tirsani qad inxasara wuxuu ku koobmay maa jaa'a wixii ka yimid min anwaacihi anwaacdiisu fi inaa cashara labiyo toban labadii qaybooduu damiirku noqday qayb kastiba waxay ku koobantay buu ku yidhi hee labiyo toban qayb kastiba mutasilkuna waa labiyo toban munfasilkuna waa labiyo toban warkii miyuuna soo ururin haddaba fa kullu qismin qismi kaste oo minhumaa labada qaybood ka tirsan mutasilka iyo munfasilka qad inxasara wuxuu ku koobmayaa maa jaa'a waxa ka yimid min anwaacihi anwaacdiisu finaa cashara labiyo toban buu ku koobmaya halkaa waxaa inoogu dhammaaday mafcuulun bihigii waa baabkii ugu dambeeyey mafcuulun bihi ee kelmadihii ugu dambeeyey mafcuulun bihiga ka tirsanaa iminkana sheekhu wuxuu doonayaa inuu masterkii balaynu eegno baabulmaster waa masterka baabkiisii baabulmaster masterka baabkiisii weeyaan wain turid tasriifa naxwi qaama faqul yaquumu uma qul qiyaama famaa yajiiءu ثaaliثa falmasdaru wanasbhu bificlihi muqadaru fain yuwaafiq ficlahu اladii jaraa fi lafdi wاlmacnaa falafdiyan yuraa o waafaqa almacnaa faqad waqad ruwi bigayri lafdi اlficli fahwa macnawi faqum qiyaama min qabiili اlأwali waqum wuquufa min qabiili maa yali masderka markuu doonaya inuu tilmaamo wuxuu yidhi wain turid haddaad damacdo tasriifa naxwi qaama qaamo iyo waxa la midkaa inaad bedbedel ku samaysid haddaad damacdid faqul waxaad tidhaahdaa yaquumu dheh yaquumudan maxaa ka horreeyey qaamadii maadiga ahayduu inoo sheegay qaama yaquumu uma qul haddana waxaad tidhaahdaa qiyaaman qaama yaquumu qiyaaman haddaba famaaka yajii'u yimid saalisan marka saddexaad ismiga marka saddexaad aad ku hadashay falmasderu masder weeyaan marka saddexaad ismiga aad ku hadashay baa masder la yidhaah qaama yaquumu qiyaaman daraba yadribu darban qatala yaqtulu qatlan masderka af soomaaliga muxuu noqonayaa wuu dilay markaynu af soomaali nidhaahno waxa masder la odhanayaa waa maxay waa dilid wuu garaacay haddaynu nidhaahnana masderku muxuu noqonayaa garaacid wuu fadhiistay haddaynu nidhaahnana masderku muxuu noqonayaa fadhiisi wuu cunay haddaynu nidhahno muxuu noqonayaa cunid eeg wuu eegay haddaynu nidhaa masderkii muxuu noqonayaa eegid haddaba kelmadaha noocan oo kale ah wixii carabiga faa'iideynayey unaduu masder dhe wuu eegid iyo garaacid iyo hadda wuu garaacay waa ficil maadee la soco eegid iyo garaacid iyo dilid iyo wax noocaas oo kalea kaasaa horta masdera sheekheenana markuu tilmaamayey wuxuu yidhi intaad ficilka maadi soo qaadatid ood haddana mudaaricaysid ereyga marka saddexaad yimaadaa masder la yidhaah daraba yadribu darban kelmadda darbani mayna garaac ahayn garaacuna dee masder buu ahaa qatala yaqtulu qatlan qatlan miyayna ahayn kolkaa dilid dilidna masder bay ahayd saasuu inoogu tilmaamay tilmaantan sheekha runtii sax ma aha sababta ayna sax u ahayn waxa weeyaan masderku marka koobaad buu yimaadaa hadduu doono markaad leedahay shukran ama cafwan shukran iyo cafwan miyayna masder ahayn goormay yimaadeen ama xamdan lirabbina wa shukran limawlaana xamdan kolkaa ereyadani miyayna masder ahayn goormayna yimaadeen markii koobaad bay yimaadeen marka saddexaadun ma yimaadeen waxaa kaloo meesha ku jira marka saddexaadan uu yidhi waa waxba kama jiraanoo marka koobaad buu yimaadaa hadduu doono hadduu doonana marka labaad ficil maadi intaad sheegtid masderkun ka dambaysiin darabtu darban fatabasama darabtu darban ama qataltu qatlan qataltu qatlan haddaan idhaha masderku markii imisaad buu yimid hadduu doonana markii lixaad buu imanaya ama marka tobnaad hadduu doonana kee yimi maysid haddaad darabtu un tidhaahdid ka war ma cid baa ku haysata darabtu caliyan ba haddaad tidhaahdid eeg hadalkaaga marka saddexaad buu masderku galaa kolkuu ku yidhi waa waxa weeye waa tilmaan khaldan weeyaan tilmaan khaldan weeyaan waynu fahnay baan u malaynayaa tilmaantaasi inayna sax ahayn waayo marka koobaadna wuu iman karaa marka labaadna wuu iman karaa marka saddexaadna wuu iman karaa sidanuu marka koobaadba dee u yimid ma kala xigaan inuu masderku marka koobaad yimaad iyo inuu marka saddexaad yimaado wax kala rajaxayba ma jiro wax yidhi marka saddexaadun ha yimaado ma jiro haddii la doono waa la iskaga aamusiba waad garatay haddaba tilmaantaa marka saddexaad buu imanayaa odhanaysa ajruumigii uunbuu ku raacay oo ajruumigunbaa sidaa cibaaradaa qaatae waa cibaaro khaldan weeyaan masterka marka la macnaynayo labada waxa ka fiican waa ficilka waxa asalka u ah inaad tidhaahdid sida maxamed ibnu maalig uu qaatay oo kale ficilku laba macnuu leeyahay eeg darabo kolkaad tidhaahdid laba macnay leedahay darabadu maxay faa'iidaysaa horta garaacinuu meesha ka dhacay iyo wakti tegey haddaba ficil kaste labadiisa macno kolkii garaaca kolkii waktiga laga reebo eeg markii waktiga laga reebo macnaha soo hadhay baa mister la yidhaah ficilka labadiisa macno markii waktiga laga reebo macnaha soo hadhay baa misterka la yidhaah iminka akala wuu cunay kolkaan idhaa labada macno waa maxay waa cunid iyo wakti tegey soo mahayn dee waktiga tegey ilow maxaa soo hadhay cunid cuniddaasaa la yidhahdaa haddaba mister ee wuu eegay nadara wuu eegay labadii macno maxay noqonayaan eegid iyo wakti tegey soo maahayn waktiga tegey un ilow eegidunbaa kuu soo hadhay eegiddaasaa mister la yidhaha ficilka maadi labadiisa macno markii sabanka la iloobo macnaha soo hadha ayaa mister loo yaqaanaa wain turid haddaad damacdid tasriifa naxwi qaama iminka eeg tasriifkaasi waa misteri markii imisaad bu yimid kelmadda tasriifii waa mister oo facalada caynku shadan yahay misterkeegaa tafciil ku yimaada waa sarafa tasriifan callama tacliiman kallama takliiman wa kallama allaahu muusa takliiman ma fahantay wain turid haddaad damacdid tasriifa naxwi qaama qaamo iyo waxa lamidkaa in la bedbedelo qaamo garataya maxaa lamid a ficil kastaa lamida qaamadee faqul waxaad tidhaahdaa yaquumu dheh uma qul haddana waxaad tidhaahdaa qiyaaman dheh famaaka yejii u yimaado aalian marka saddexaad falmasteru master weeyaan ka marka saddexaad yimaadaa waa maxay buyna yidhi waa master wa nasbuhu in masterka la nasbiyo bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyaana muqadarun wax sugan weeyaan ay muhbatun wax sugan weeyaan waa laysla wada ogol yahay in masterka la nasbiyo oo ficilkiisa lagu nasbiyana waa wax sugan oyna cidna cid ku diidanayn buyna yidhi wanasbuhu bificlihi muqadarun iminka darabtu darban kolkaan idhaa darbanta yaa nasbinaya darabada qataltu qatlana qatlan yaa nasbinaya qatalada jalastu juluusan haddaan idhaa yaa nasbinaya jalasada waad fahanteen sow maaha horta ma la moodaa inaad fahanteen haddaba kelmaddaa wanasbuhu bificlihi muqadarun ina yidhi kelmaddaasina waa waxba kama jiraan oo maxaa sababay oo kelmaddana maxaan ku diidaynaa ereyga masterka la yidhaa mansuubuunba ma noqdee hadduu doono mubtaduu noqdaa sida ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin halkaa master baa ku jira may masterkii alxamdu mahad mahaddani mayna master ahayn maxay icraaban tahay mayna mubtade ahayn eeg masterku hadduu doono mubtaduu noqdaa darbuka caliyan darbun aliimun darbuka garaacidaada caliyan aad garaacday darbun aliim waa xanuun waa garaac xanuun kulul kolkaa darbuka kolkaan idhaha mubtade muna ahayn masterkaasi garaaciddu dee garaacu mster master buu ahaaye darbuka darbigaasi iminka waxa weeyaan waana master waana mubtade darbun aliimunta darbiga dambena isagoo mastera muxuu noqday khabar buuba noqday kolkaa waxaa doonto acjabanii darbuka ka war acjabanii waxa iga yaabiyey darbuka garaacidaada fulanan alamiira aad garaacday iminka maxaa faacilo dadka ka yaabinaya garaacidda garaacidduna master bay ahayd oo faacil bay iska noqotay hadduu doono majruur buu masterku noqdaa tacajabtu min darbika waxaan la yaabay garaacaaga tacajabtu min darbika garaacaagan darbigii garaaca ahaasoo kan min la geliyey kolkaa waxa masterka la yidhaahdaa waa sida magacaagan oo kaluun magacaagan isaw mar marfuuc ma noqdo oo faaciliyo mubtadiya ma noqonayo saw marna mansuub ma noqdo oo mafcuulun bihigii iyo waxyowgii kale ma noqonayo saw marna majruur ma noqdo magacaagani jaaa caliyun ra'aytu caliyan marartu bicaliyin saw sidan maa kolba waa mawqicuu icraabka ka dhacuun maaha misterkuna waa noocaas oo kale kolkaa misterka in la yidhaahdo marley waa mansuub waa cibaaro khalada weeyaan waa in misterka la kala qaado saddex qaybood laga dhigo qayb marfuuca iyo qayb majruura iyo qayb mansuuba haddaba qaybta mansuubkaa unbaa misternimo lagu nasbiya oo masterka qaybtiisa mansuubkaa mafcuulun bihinimo laguma nasbin karo xaalanimo laguma nasbin karo masternima isaga lagu nasbiyaa qaybta mansuubkaa inaad fahanteen baa ay u eg tahay baan u malaynayaa wuxuu yidhi wanasbuhu masterka nasbintiisa bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyaa muqadarun wax sugan weeyaan marley ficilkiisaa nasbiya buu yidhi waa hadduu mansu waa qismigii mansuubka uun labada qaybood ee kale marfuuc iyo majruur way jiraane laakiin dee halkan ma soo gelayaan tilmaantii masterka